wadaagaaga kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan si kastoo noo maqlaysaan dhegeystayaashaanu jecelnahay waxaanu gudagelaynaa haddii allaha wadda raalli ka noqdo barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadlayno qaladaadka wariyaasha maadaama maalintii labaad aan ula dabaaldegayno sanad guurada raadiyo cadaado waa sanad guuradii shanaad oo ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay halkan caawa wariyaal aad u fara badan ayaa oo raadiyo cadaado ka tirsan ayaa goobta ku sugan haddii allaha waddan raalli ka noqdana waxaa weeye caawa si gaara laysku lafagurayaa iyadoo qaladaadkana si weyn loo soo saari doono islamarkaana dhegeystayaasha ay nala wadaagi doonaan caawa yaad filaysaa inuu koobka qaladaadka qaadi doono an waxaan isleeyahay xasan khasaara kow noqon doona laakiin waan ogaan doonaa haddii allaha waddan raalli ka noqdo bal filsona ila joogta filson soo dhowow yaad isleedaha waa caawa tahay en, horta caawa ujeedaayo waa sidii waa barnaamijka sanadlaha ee markaasi aan ugu talagalnay ee qaladaadka wariyaasha inaanu kusoo marnin dhegeystayaasha wax badan oo ka dahsoon aan niraano bal wararka la idiin soo gudbiyo bal qaladaadyada mararka qaar ka dhaca inaad ogaataan marka sharmaako caawa dhegtaa la isku dheganya waxaa la leeyahay wax laga tegayo waa yahay magaca farsamo yaqaanka laga tegi maayo waayahay caawa la is hayaa haddii allaha waddan raalli ka noqdo halkaana eh, waxaan filayaa in qaladaad badan lagu soo bandhigi doono Eh, dabcan an waxaan isleeyahay khasaara qaadi doono kaab- eh, Caawa, koobka koobka la qaaday waa koob saabuuna haddee xabad Haye.
saabuuna waa Ay- waayahay marka xabada saabuunta caawa la difaacdo ubal waayahay caawa si gaara laysku hayaa waa axad moodaa in lasoo diyaar garoobay insha allah barnaamijkan dhegeystayaal gudagalayna waa qaladaadka wariyaasha raadiyo cadaado maadaama dhegeystayaal inta badan barnaamij ama warar wariyaasha ay galaan qaarkoodna laga yaabo si life in loo tabiyo qaladaad waa iska imaanaya laakiin bal qaladaadka sanadkan laba kun iyo labaatan waxaan rajeynayaa in laydiin soo gudbin doono qofka ugu qaladaadka badan raadiyo cadaado oo halkaan caawa aan waxba laysku reeban doonin Eh, caawana een, barnaamijka waxaa inoo farsamay doonaa haashim caawa asaga laftirkiisa xataa laga tamimeeya farsamada marka ugu dambeysa sharmaaka u dhiibi doonaa waayahay Xeebaha dambe.
waayahay bal aan soo dhaweeyo asxaabta kale ee barnaamijka nagala qayb qaadanaysa waa mar dhow tahay soo dhawaada een, waxaan ugu horumaraya ugu horeynaya dhankayga een, midig fadhiya een, cabdifitaax soomane cabdifitaax soo dhawow
habeen wanaagsan mar kale saaxiibayaal walle caaway meeshan wax layskuma reeban doonaa is leeyahay oo maaragtay wariyaashku caaway ayaga dhan waa xaadir oo goobta studio ay wanaad oo koowaad ayay ku jiraan haye.
marka sharmaake iyo filsanba waan idin salaamaya habeen wanaagsan ayaan marka Een, sooman haye ma isleeda caawa khaladaad baa laga hayaa maya aniga isdhihi maayo waayo wax- waa isuba aniga bal waayahay waxaa leedahay wax qalad igama dhicin farsamo yaqaanka hataa ma- ma- farsamo yaqaanku ma sahlana dhowr Ay.
qalad uu qabtaa marka waxaa leedahay caaway waa waa dadaal anugu anugu waa dadaalaa is leeyahay weli khalad lagama qaban baa is leeyahay bal waayahay dadaalkaaga waana waana- waana arki doonaa iyo waxaad ku dadaashay bal eh, farsamo yaqaanka Ma farsamo- Een, waayahay dhegeystayaal barnaamijka ku guda jirnaa Een, insha allah dhegeystayaasha eh, waxaan la socodsiinaynaa waxay naga dhegeysan karaan radio cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan megahertis sidoo kalena waxay nagala socon karaan aaladda tabinta tooska live streamka oo toos nooga dhegeysan karaan website-ka aanu leenahay ee radio cadaada dot com Een, dhegeystayaal saan idiin sheegay barnaamijku waa qaladaadka wariyaasha Ee, wariyaal aad fara badan oo radio cadaado ka tirsan ayaa halkan caawa ku sugan stuudiyaha Een, jile jaamac jile ee, haybe faa'iso een, dhammaan looma kasaabrin een, eh, gallad caawa cid maqan ma jirto cusmaan aniso bal eh, mar kale dhegeystayaal waxaan idin leenahay kusoo dhawaada barnaamijka qaladaadka wariyaasha raadiyo cadaado sanadkii laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan
sanad guuradii raadiyaan cadaada dhulka hooyo iyo caalamka codsaday sanad guuradii raadiyaan cadaada dhulka hooyo iyo caalamka codsaday ciyaarahoo dhan iyo warka caalamku aan ku yaal waayahay bal markaan eh, waxaan jecelnahay inaan gudagalno qaladaadka wariyaasha raadiyo cadaado yaad isleedihin caawa waa lagu bilaabayaa bal eh, filson ayaad jeclaan lahayd caawa in lagu bilaabo caawe cabdifitaaxoo dhahay aniga waa sobaa wax qaladaada ma jiraan buu leeyahay bal bal waaya dadaalkii uu muujiyaya waxaana soo qaban doonaa farsamo yaqaanka haye em, bal soo mara ka warran maxaa isleedaha caawa qaladaad baa laga hayaa run ahaantii agaad sime isdhihi maayo waxaan is leeyahay waa dadaasha bal haye een, waxaan fiirin doonaa qaladaadka een, soomane ee, dabcan maadaama uu dee ka mid yahay warar soo saarayaasha iyo sidoo kale barnaamijyada uu wax ka tabiyo bal sooman aan fiirinaynaa qaladaadkiisa een, dabcan eh, iyadoo sidoo kalena wariyaasha kale aan u gudbi doono oo caawa halkan eh, runtii farsamayaqaanka aad moodo inuu soo saaray qaladaad aad u fara badan oo dabcan ay eh, aad usoo maaragtay wariyaasha qaladaadka ay galeen sanadka laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan cabdifataax soomane ayaan fiirin doonaa bal qaladaadkiisa ugu horeeya ayaan soo bandhigi doonaa
da ganacsiga ee xukuumadda soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ay wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ay
bal waaya bal waayahay eh, haye cabdifataax bal soo dhowow maxaad ka fahanteen runaanti waa mahadsantahay agaasime runaantii anigoo amar dambe markaan dhehayay wasiirka gaashaan ninkaan ka wada laakiinse haye
bal waayahay bal mar kale farsamo yaqaanka inoogu celiyo bal dhegeystayaasha si ay mar kale u maqlaan qaladka halkaa ku jira aan dib ugu noqono wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ay waa yahay eh, xasan bal- haye xasan meesha maxaa ka fahan
koleyba qaladka waa muuqda mar hadduu yidhi eh, wasiirkii wasaaradda ganacsiga ee xasan cali maxamed amar dambe waxaa moodaa inuu dhow isku hayay bal eh, caftax halkee waxaa kaa jira maanta warka akhriyasa mase xusuustaa qaladka maanta kaa dhaco oo dhihi karto eh, qaladkan waa qaladka ugu weynaa oo aad gasho eh, sanadkan
waa mahadsantahay xasan axmed horta qaladkan waxaan isleeyahay isbuucii aynu soo dhaafnay ayuu dhacay qaladkaas laakiinse waxaan maaragtay si fiican waxaan u malaynayaa markaas inaan markas hurdo ka soo kaca waa suurtagal bal waa yahay Soomaa, waa qirata soomaa
qaladkan kale soomada qira Mhm, qaladkaas Eh, waa waa jira yahay.
laakiinse mhm, qal- qalad kale aan laga heban haye ma isleedaha qalad kalaa laga hayaa qalad kale lagama hayo markaan saan filaya waa iswa bal markaan bal waa yahay farsamo yaqaanka hashim baan siin doonaa ee qaladaadku aad u fara baday waxaad moodaa hashim sanadkan inuu aad eh, gacanta seefta ugala baxay eh, kaydadkana aad u badiyey bal qaladka labaad ee sooman aan fiirin doonaa xasan cali maxamed amar dambe iyo safiirka britain u fadhiya soomaaliya ambasador menfender kulan gaar ah oo ay wada yeesheen ayaa waxa ay uga wada waa yahay eh, war baa ka dhacay Eh, dabcan dhegeystayaal eh, bal mar kale aan ku celiyo waa caawa waxba la iskula harimayo Waa ka socda.
Eh, caawa waxba la iskula harimayo mar kale aan ku celinayaa eh, sooman haye xasan cali maxamed amar dambe iyo safiirka britain u fadhiya soomaaliya ambasador menfender kulan gaar ah oo ay wada yeesheen ayaa waxa ay uga wada hadleen taageerada dowladda u k bal waa yahay Eh, dabcan haye soma sooman gartay bal waxay ka wada hadleen horta waa mahadsantahay xasanow waxaa laga wada hadlay maaragtay mataqaanaa eh, dib u dhiska dalka ay ka wada hadlayeen yaa wada hadla marka ma safiir iyo waxa wada hadlaya iyo xasan cali maxamed oo hadda mar labaad aad ku xusul- ku soo celisay inuu yahay ra-iisul wasaare soomaa safiirka ah maya waxaa wada hadlayay ra-iisul wasaaraha dalka waa garta marka maxaa loo jeeda marka eh, ra-iisul wasaaraha soomaaliya wasiir wasaar weliba waa mahadsantahay horta xasanow aniga horta waxaan ka waday ra-iisul wasaaraha la kulmay benefender marka maaragtay magacii maxaa waa inaan xoogahan maaragtay liiga bedelaa laga yaaba waa waa yahay garta marka qaladkan ma qarinaysa marka qalada sanadkan kaa dhaca oo qarinaysa oo gashamaya
runtii qaladkaasi waan galaa isle laakiin haddii maaragta waxaan in lii bedelan waa laga yaabaa benefender anoo i- in laga bedelay bal waa yahay eh, qaladkii labaad baan ka haynaa cabdifataax soomane eh, qaladaadku aad u fara badan yihiin dabcan soomane isagaa lagu bilaaba caawa kawaanka saaran Eh, laakiin dad badana waxaan farsamo isleeyahay yaqaanku inuu nafasaxayn kale Eh, waa yahay Farta bal weli taageen.
qalad kale ma u malaynaysaa laga hayo waa mahadsantahay gaasiim horta markaan qaladaadka waa la iska qabanaya laakiinse markaan qaladaa jiro kale ma isdhahayo markaan waa yahay bal farsamayaqaanka hashim aan u baaqna markaan Een, waa yahay eh, farsamayaqaanka ayaan u baaqi doonaa bal in qalad kale uu jiro cabdifataax soomane wuxuu leeyahay waan isubaa markaan mid kale laiga soo helimayo bal caawa cidda koobka qaada ayaan fiirin doonaa Eh, soomane qaladkii labaad baa la hayaa bal in mid saddexaad loo hayo in kale aan ogaano
uga qayb qaadan lahayd dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayuu yidhi wasiirka ganacsiga xasan cali maxamed amar dambe
waa yahay haye cabdifataax agaasi waa mahadsantahay horta am amar dambe horta waa wasiir wasaar wasiir gaashaaniga wey haye marka am- hadda amar dambe waa iriyo maarata Hey.
waa lii bedel inkasta waa kasa in lii bedel gaal in arrinta baashi laga bedelayo waan fahamsanay garta cabdifataaxow eh, farsamayaqaanku eh, shaqadiisa maahan in cod ama qalad dhaca uu wax ka soo bedelo marka eh, meesha waxaa muuqata qalad aad gasho oo sanadkan oo qalad ugu weynaa marka eh, suurtagal ma in la bedelo marka qaladkan waa qalad aad gashay oo mataqaana ku baxay barnaamijyada idaacadda ama aad geliso ama wararka idaacadda ku baxa Eh, marka eh, maxaa ku dantaa qaladkan inaad u gasho adugu waa ku baxday horta waa mahadsantahay xasan aniga isdhihi maa qaladkan waa gashay waa wasiirka maarata gaashaaniga iri laakiinse in Eh.
hoos aga maarata farsiqaanku waa ka bedeli karaa Aye.
Waa- ma- marka marka qaladkaas ma saxsanaan leh aad u baasan yahay bal eh, waa yahay weli waxaan ku guda Waa jirnaa qaladkii qaladaadkii saddexaad.
eh, qaladaadka Qaladkii saddexaad wariyaasha marayna.
radio cadeado ee sanadkii laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan caawa soomane waa lagu bilaabo on keliya laakiin waxaan isleeyahay koobka waa laga qaadi doonaa bal mar kale farsame Een, yaqaankinu bal qalabkeenu hayo.
soomane aan mar kale weydiino soomane haye saddex hadda lagu haya ma isleeda mid kala jira
amaasinta agaasime horta markaan saddex haddii la qabtay Haye.
mid mid afraad jiri kale isdhihi maayo bal waa yahay farsamo yaqaankaan u baaqaynaa markaan dhacdaygu karmee dhigtay Waa wuxuuba yahay.
leeyahay mid kastaa kusii dhaadag yahay haye bal waaya waa fiirinayna insha allah xukuumadda magaalada ingiriiska ayaa wada
waayahay waa arrin arrinta hore ka weyn bal aan mar kale eh, dhegaystayaashii annaga dib ugu celino Eh, bal u kaada waaya wuxuu yidhi bal xukuumadda magaalada ingiriiska ayaa wada qorshe ay ku taageerayso bal waayahay eh, haye jira.
warsomanow balcaawi waa haysaane mar kasta waa qalad laygama hayaad leedahay midba midku kasii daran yahay hayaanba marka sanadkan waxaan u malaynayaa farsamayaqaanka sanadkan idaacadda kusoo biiray waa nin aad u fara fududba oo sanadka maba nooga kala kicin marka kulley rag badan caawa waxaan filaya wax badan laga qaban bal doonto waaya jile Eh, haye en, eh, somare ka warran qaladka maxaa isleeda waa mahadsantaha agaasime horta jilay agaasimahaba mar kale waan salaamaya horta aniga maaragtay xukuumadda ingiriiska maaragtay markaan dhehayay ma ka wadin maaragtay ma- magaalo wadan weeye laakiin xukuumad ma dhihin marka in dib layga dhiga
bal waaya waxa uu leeyahay eh, somare farsamo yaqaanka eh, dhacdaygu taagay weli fars- dhacday uu- uu degan yahay bal waaya farsamo yaqaanka isku rakibay buu leeyahay alaabtan bal qaladka xiga bal ma isleeda qalad kala laga hayaa waa mahadsantaha agaasime horta Waa laga mar yaabaa.
walle horta caawa markaan waxaan isleeyahay qaladaad haddii afar la qabtay Haye.
mid shaad waa soo geli karaa waayahay eh, marka markaan waa is- waa soo jilcay markan waa isdhiibay Eh, dhegeystayaal qaladaadka radio cadaado wariyaashiisaan ku guda jirnaa En, eh, sanadkii laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan En, bal qalad kale inuu ka hayo farsamo yaqaanka hashim ayaan u baaqayaa eh, somane dowladda britain ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageera wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka soomaaliya bal waa yahay En, waa yahay en, markaana arrin weyn baa soo noqotay bal bal qaladka ku jira halkaas ayaan fiirin doonaa eh, mar kale dhegeystayaashaan ugu celino dowladda britain ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageera wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka soomaaliya bal waa yahay haye somane horta agaasime waa mahadsantihiin mar kale anigu mar kale haddii waxaan isleeyahay baashan way jirtaan isleeyahay markaan haddiiba haddiiba shan ay soo gaartay Haye.
wax dhiman bala maarkaas
waayo caawa caawa bal soo mar waa isdhiibay En, bal xasan khasaaraan siinaya khasaar haye halkaas maxaa ku jira noqdada ku jirta oo qaladka muxuu yahay waa gartay qaladka meesha ku jira wuxuu yidhi ee, dowladda britain ayaa waxa ay ka mid tahay taageeraha ee, dowladaha taageere ee wasaaradda ganacsiga wasaaradda ganacsi gaar uma taageertay waxay taageertaa ee, dowladda dhan marka ma jirto taageero gaar oo wasaaradda caafimaadka u fidiso saas ma qalad ku jira marka waayahay aad umaasanya dhegeystayaal Eh, bal waxaan u gudbi doonaa eh, wariyaha ku xiga Wariyaha ku xiga.
En, ayaan fiirin doonaa bal yaad isleedahay markaan waa la soo qabanaya En, waxaan rajeynayaa markaan eh, inuu isna kawaanka saaran yahay jile jaamac jile oo markaas asaguna waa dhegeystaha kus waa ani raad- Waa- ma- iyada laftigeeda Raad- markaa raad- qalad laga qaladka hayo.
galaya caawa laakiin qaladka caawa gala waa qarray waayahay laftigiisu waa diiwaan gashanaya sanadka dambe la soo bandhigi doonaa Eh, jilo jaamac jile barnaamijyada inta badan uu badan yahay barnaamijka amuuraha afrika iyo barnaamijyo kaloo badan uu ka qayb qaataa Eh, wararkana qayb buu ka noqdaa marka bal jile soo dhawow maxaa isleedaha caawa qalad waa laga hayaa misleeda
Eh, waa mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha iyo asxaabta caawa halkan ku kulansan waa habeen farxadeed waa habeenkii labaad ee farxadda marka aad baad u mahadsantihiin marka xiga waxaan aaminsanahay dee qof dhan oo shaqaynaya oo shaqo soo aaday dee bini aadan baan nahay qalad waana laga qabanayaa waxaan aaminsanahay marka inta badan weliba anu dadka ugu badan inaan ka mid ahay maxaa yeelay waxaan tabiyaa wadamo aanan aad u marin oo afrikaan ah Waayo.
oonan kala aqoon deegaanada iyo goboladooda Eh, qaar ka mid a eh, luuqado kale looga hadloona magacyadooda inaan kari waayo ay macquul tahay Sax.
maadaama aan aad u carab adagahay Waayahay.
marka waxaan malaynayaa de waa Waa- waa waxaan- siya- waa- bal waa- waxbaan sugayaa bal waxa Waa layga siyaab qabtay bay maraysaa.
farsamayaqaanka bal waa yahay eh, farsamo yaqaankaan fiirinayna En, bal qaladka ugu horeeya ee jiro laga hayo ayaan eegi doonaa maantay taariikhdu waxa ay ku beegan tahay radio cadaado mawjada sideed sideed dhibic shan maxaa dhacay Sila maxaa dhacay?
bal waa yahay eh, mar kalean ugu celinayaa eh, jile iyo Aniga dhammaan laftirkeyga ma fahmin aniga laftirkeyga weli ma fahanti ma fahmin bal waaya eh, aan dhegeystayaashii annagoo dib ugu celina mar kale maantay taariikhdu waxa ay ku beegan tahay radio cadaado mawjada sideed sideed bal waa yahay maalin taariikhda waxaa ku beegan tahay radio Eh, waxaan u malaynayaa waxaan u malaynayaa meesha waxay ahayd maantay waxay ku beegan tahay maalinta loo asteeyey aas-aaska radio cadaado taariikhduna waxay ku beegan tahay ayaan ula dan lahaa Haye.
laakiin waxaan aaminsanahay xogaa waa dee qaladaadkii aan sheegay inkastoon aad u tafaftiray intuusa barnaamijyadeedu aysan bixin inta badan idaacadda Haye.
marka waa ku laabanaynaa bal waa yahay En, filson haye maxaa is leedahay wa- maalmihii wax kale qowaye maalintii een, iyo- iyo iyo muujadii haye marka waa iskaga daran bal waay haye jilo mar kale ma isleeda qalad kale laga hayaa Hay jile.
Eh, markan waxaan isleeyahay inaan mid dambe warreedi wacdaado ku saabsan laga qaban doonin laakiin laga qaban doono deegaanada eh, afrikaanka ah ee aan aadka u jeclahay Marka waayahay bal- bal markaan aan qaladaadkayga sii baaro bal feefaad dhiibatay Waa jilo marada wuxuu leeyahay kaaska dhiibinka waa iska diyaarsiyey.
Eh, Waa sida iska soo maroo diyaarsiyey, kale ma waa ahan iska jila wuxuu leeyahay bal aniga waa dhici kartaa buu leeyahay bal aan eegno eh, farsamayaqaanka haashim aan dib ugu noqono taa oo shacbiga ay uga barteen xaqiiqada wararka siyaasadihii isdiidanaa bal waaya haye eh, jila soo dhow
aad aad baan u dhowahay caawa la isayaa Caawa la isayaa.
haye wallaahi haashim aad baan ugu mahad celinaya aad buu horta u fara fudud yahay dee Haye.
Eh, qaladaadkanna waxayna xasuusinayaan inaan aad u digtoonaano maxaa yeelay dee waxayna tusinayaan in laysdaba joogo sax marka tan waxay ahayd eh, radio cadaado waxay bulshada uga baratay dee waxaan ka hadlayay eh, arrimaha radio cadaado waxaan filayaa inay ahayd maalnimadii shalay ahayd oon tebinayay barnaamij ku saabsan eh, radio cadaado marka wuxuu Right.
ahaa barnaamijkani eh, haddaan dib ugu laabto wuxuu ahaa radio cadaado bulshada waxay uga baratay xaqiiqda warar sugan iyo barnaamijyo tayeysan waxayna dhexdhexaad ka ahayd eh, siyaasadihii isdedenaa ee deegaanada soo maray marka xoogaa yar baan eh, dul maray inkastoo waa waa yahay eh, Aawale, waa badul badan.
waa waa yahay bal eh, dhegaystayaal saaxiibayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii een, aan uga hadlaynay qaladaadka wariyaasha radio cadaado oo maalintii labaad ama habeenkii labaad aan u dabaaldegayno Walla sanad farsamo- guurada een, kasoo wareegtay shabaakow dhanka kale weliba eh, farsamayaqaanku wuxuu leeyahay wax Eh.
kalaan sii hayaa hayo jila maslada qalad kale laga haya
Eh, markaan hade intaa ka badan waa waa- waxaan isleeyahay waa waa waa waa lagu dheeraadaba qaladaad aad badan baa laga hayaa waa intaa laga hayo waayahay bal mar kale afartamayaqaanka u baaqo sanad waliba radio cadaado marka la gaaro shaqaalaha iyo dhagaystayaashuba waxa ay u dadaalgudaan
bal waa yahay Masha Allah.
aan ku celiyo mar kale Bal- bal mar kale.
eh, si annaga dhegaystayaashii annagu aan u wada maqalno
sanad waliba radio cadaado marka la gaaro shaqaalaha iyo dhagaystayaashuba waxa ay u dabaaldegaan
bal waa yahay Okay, haye een, agaasima wuxuu leeyahay een, waxaa waa isheeg hallaya camaamada caawa waxaa waa isheeg waa waa laga badiyey haye xanin baa laga sari rabaa haye eh, jila haye waxaan u malaynayaa eh, inaan ku guuleysan doono koobka qaladaadka dhankiisaan usii yaacaya waa ama yahay saabuuntii qaladaadka inaan usii socdaad moodaa bal Waayahay.
waxaan ku bilaawan.
Eh, haye een, bal waxaan fiirin doonaa mar kale inuu qalad kala jiro jule waxaad moodaa inuu already ama mar horeba uu sii fuulay eh, uu leeyahay tareenkan sii fuulaya Waa sii bal socda.
qalad kale inuu jiro in kalaan eegi doonaa insha allah ayaa rabi idmay in dhammaan dhagaystayaasha reediyo cadaado wararkii ay la socodsiinaysay muddada shanta sano ah reediyo cadaado waayahay Een, een, bal Haye.
bal mar kale ku soo celi si aan u bal halka halka waxaan jeclaan lahayn inaan mar kale fahanno si aan u ogaado waay waayahay eh, bal mar kale aan ku celino farsamayaqaankan u baaqo ayaa rabi idmay in dhammaan dhagaystayaasha reediyo cadaado wararkii ay la socodsiinaysay muddada shanta sano ah reediyo cadaado haye xasan soo dhow waa gartay eh, meeshaas qalad ku jira wuxuu yahay eh, imsa jiro soo celiyey eh, waxaa loo dabaldegayaa eh, sanaguro iyo sidoo kale waxay dhegeystayaasha siinaysaa iyo warar hufan imsa uu soo celiye jire
haye jule bal aan mar kale ku noqono si aan u fahanto ayaa rabi idmay in dhammaan dhagaystayaasha reediyo cadaado wararkii ay la socodsiinaysay muddada shanta sano ah reediyo cadaado taa taa waxaad moodaa inay iska tahay dee waa iska cimaamadan taha tan iyo xoogaa waa laga dhex raajiyaan isleeyahay midaan waa laga dhex raajiyaan isleeyahay midaan waayahay bal qaladka xigay oo- eh, qaladka xiga ayaan fiirin doonaa qalad kale laga haya masalada jule
Eh, markan waxaan isleeyahay dee waa waa ka raadin bay maraysaa qalad kale haddii lahayo waa isfarsimiaqanku way soo dedeji Bal- lahaye bal ka waayahay raadintii maraysaa bal kan ugu dambeeya bal bal farsamayaqaanka haashim aan u baaqo mar waa saaxiib dhow oo ay ku xuran yihiin isdhexgalka bulshada radio cadaado waxay
Yaa.
bal waa-
marbal waa mid xiise leh dhegeystayaasha ugu bal- codadka.
mar kale- haye mar kale farsamayaqaanka mar waa saaxiib dhow oo ay ku xuran yihiin isdhexgalka bulshada radio cadaado waxay waayahay eh, haye jile wallaahi waa waa arrin yaabkeeda leh waa waa waxa ay sana jir- shan sano jirsatay baan rabaa meesha Aye.
marka xoogaa yar baa awal baa iri waa carab adagayo xoogaa bay soo gashay dee waa jilliinkaygii bay ka mid tahay waayahay eh, aad u mahadsan yahay eh, dhegeystayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa oo toos aad uga dhegeysanaysaan raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa barnaamijka sanad guurada ee radio cadaado qeybtii qaladaadka wariyaasha sanadka laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan oo habeenkii labaad aan u dabaaldegayno sanad guurada radio cadaado dhegeystayaal barnaamijka bal weli waxaan filayaa fari kama qodno dhegeystayaal een, wariyaasha radio cadaado laba keliya hadda haysaan laakiin kuwo kalea weli soo socdo runtii aan rajeynaya inay ka xiisa badan yihiin waayahay aan dib ugu noqonno ee qaladaadka wariyaasha raadiyaha cadaado dhegaystayaal waa raadiyaha cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan baad nagala socotaan markaan yaad filaysaan in aanu ee, halkaan miiska aanu soo saarno bal haye filsan
n cabdifitaax iyo jilan tartamayaan bareeje marayaanba shan iyo shan shan iyo shan waaya weli koobka xataa lama jaleecan mid kaliya la dhahaya iyo dhankiisu baday ma jirto Aye.
bal markan anisan soo dhaweynaya anisa soo dhawo Ani- anisu ma is leedahay qalad baa laga hayaa
aniga caawa waaba yaabanahabee jiliya meesha een cabdifataax caawa laga dhaarayay haye waxaan bisleeba labiyo toban qalad baa laga haya caawa haye sadexdaa diyaarsatay bal waa yahay eh, anise iyo farsamayaqaankan haashim baan eh, u baaqayaa si uu qaladka ugu horeeya anise noogu soo bandhigo Een, farsamayaqaanka aan ku leexiyo si uu noogu soo bandhigo qaladaadka bal anise laga hayo inuu jiro in kale dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa sheegay in ciidamada uu kala baxayo wadanka maraykanka haddii uu joojin waayo weerarada
war waayahay Eh, bal aan dib mar kale ugu celiyo laga yaabe dhegaystayaasha inaysan weli fahmin maraykan iyo waxaan maqlayaa bal u kaadi aan dib ugu noqono Eh, waa yahay dib aan ugu noqonaynaa dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa sheegay in ciidamada uu kala baxayo wadanka maraykanka haddii uu joojin waa yahay maraykan
ay awoodda noocaas yeesheen oo maraykankii in ciidamo loo diray aan gaarnay waa yahay aad bay nooga farxinaysaa
gorbe xoog gorbe galmudug gorbe maraykanka u dirato haye soo dhawo anisa maxaa is leedahay qaladkan anisa haye waaya anisa qosolay ku maqan tahay waa la yaaban tahay Eh, dabcan qaladka uu farsamayaqaanku soo qabtay eegaysima horta waa mahadsan tahay ee xasan waxaa moodaa maanta sina ugu gaaday aniga xataa maanta warkaas duubay waa la yaaban waxaa isdha qorqor adi maa ugeeyaa isdha asaga inta kasoo degtay maanta warkaas aan duubayo malaha aniga baa diidanayo warka xataa xasan maantas wuu igu yara qasbay haye oo waxaan isdha goormaaba awooddaas dhan yeelan aniga waxaa mooday intaan u qaaday inaan ugeeya haye waa yahay Eh, anisa maslada qalad kale laga hayaa
aniga taas horta maanta inaan qalad ku jira anaa bas ogaaba Marka- laakiinse kan hadda soo socdo muxuu bal waa noqon yahay ama Eh, qalad kale laga hayo in kale aan ogaano eh, Farsamayaqaanka.
bal haye farsamo yaqaanka hashim Een, hashim baan u baaqaya farsamo yaqaanka bal anise in qaladka laga hayo in kale dhinaca kale madaxweynaha jubbaland oo maanta warbaahinta kula hadla magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay inuu xiriirin doono xuduudda uu la wadaaga soomaaliya
war war axmed madow amiir axmed madow amiir soomaaliya ka mid ah ilaahay Bal xuduudda waa ka yahay.
hadlaysa.
Eh, haye bal aan fiirino mar kale aan ku celino bal anise eh, qodobkaas saa u fahan anaga dhegeystayaashaba dhinaca kale madaxweynaha jubbaland oo maanta warbaahinta kula hadla magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay inuu xiriirin doono xuduudda uu la wadaaga soomaaliya haye bal waa yahay war jubbada hoose waa soomaaliya waxay ayadaa baa qosol galaa anise haye Waxay- waxay- qaladkaasaa laga hayaa misl ma islahayn Ee, maba islahayn ba aniga waxaas oo qalad waxaas qalad maba u arko aniga wax yaroo iska yaraba sida waa u arkayo Aye.
axmed madoobe inuu dowlad gaaraya aniga waa u qaroosaa xuduud baan sheegay inuu uu la Aye.
wadaago soomaaliya waa yahay waa taagan tahay Eh, anise waxaad moodaan ay ku adag tahay leedahay bal eh, Waa bal- si- waa- waa khafiif ay eh, leedahay.
waa yahay eh, bal waxaan fiirin doonaa qalad kale inuu jiro in kale farsamayaqaankan mar kale u baaqaya anise haye maslada qalad kale laga hayaa
aniga hore isku dhiibo waan sheegay in qaladka layga yarahay waa yahay eh, bal aan fiirin insha allah qaladaadka kale iyadoo taasi ay taagneed ayaa waxaa marar badan soo baxay soo baxay ayaa waxaa warar badan oo soo baxaya ay sheegayaan
bal waa yahay sharmaakow eh, ah, sharmaakow waxaa waxaad moodaa anis inay ugu haysato kii ahaa ee, saabuunta ee, lagu tartamayay Ee, kaalintii anaa ku jiray laakiin hadda waxaad moodaa anis inay gees bay igala baxdaba Waa qoorqoor baa ciidan diraya iyo Waayahay.
axmed madow baa xuduud xoraya iyo wallahi waaba arrin galaba jigo waxaa moodaa aniga saabuuntii dhankaas maba u jerjeera aniga waxaa moodaa qaladaadkayga waxaan wada ogaabay inay yihiinba waa yahay waxaan ku qoslay weli af farsamo yaqaanka kama hayaan haye eh, farsamayaqaankan mar kale u baaqaynaa haashim haye haashim yare midooda yurub iyo maamulka soomaaliya oo magaalada hargeysa kula s- ku kala saxiixday heshiis ku saabsan horumarinta cadaaladda iyo ciidanka somalilan
waa yahay eh, haye eh, bal mar kale aan ku celino si Bal mar kale dhegaystayaasha noogu celi dhegeystayaasha inay eh, fahmaan.
inay fahmaan haddii lahadmo midooda yurub iyo maamulka soomaaliya oo magaalada hargeysa kula s- ku kala saxiixday heshiis ku saabsan horumarinta cadaaladda iyo ciidanka somalilan waayahay eh, midowda yurub iyo eh, maamulka soomaaliya meesha ka yeeraysa bal dib ugu laabo haye mar kale mar saddexaad aan ku celina midaan waxaad moodaa dhegta in loo taagayo Eh, bal anise mar kale waxa ay leedahay bal dhegta aan si fiican ugu dhigno midowda yurub iyo maamulka soomaaliya oo magaalada hargeysa
soomaaliya soomaaliya xornimada waxay qaadatay eh, lixdankii kun sagaal boqol iyo lixdankii marka maamul goboleed waa ka weynahay anisoy
Waayahay.
tartiib naga dhe tartiib Eh, bal waayahay Eh, ka waran anise qal- qaladkan waa laga hayaa ma isla isaga midkan ka waran
waxaa moodaa agaas qaladkaas inuu farsamayaqaanku soomaaliya maamulka asagu ka dhigaya moodaa farsamayaqaanka ka dhigay dhanka cabdifataax oo dhahaya baan maqlayay waxbaa farsamayaqaanku si ka dhigaya anigu waxaan yara u mooday inuu maamulka asagu iigu soo yaro daro aniga saaraysa markaan waxaa qalad tirahdaa wax soomaaliya aniga waan u qirsanahay inay eh, dowladda balse maamulka waa farbaa ii taagan in lagu laabtaan waayahay n bal eh, mar kale waxaan fiirinaynaa bal qalad kale inuu jiro qalad kale laga hayaa maslada afar baad maraysaa hadda
aniga hore kuu sheega agaasimo laba iyo toban ba ila- inaad gaarsida bal waa waayahay waa yara isdhiibta caawa aan fiiriyo qaladka kale farsamayaqaankan u baaqaya hashim yare madaxweynaha dalka kenya mudane gooso ay
bal waayahay Eh,
war haye, halkaa- bal- war halkaa bal inoogu celi waaba waaba hawl kale haye, dalka kenya mudane gooso ay
eh, waayahay goorma goorma uhuru kenyatta la bedelo ee madaxweynaha kale lagu bedelay
wallahi bilaa caa waxaa ku dhahay dhaadag baa weji adayg ah baadaa ku dhaca haye waayahay mar kalean ku celinaya balse loo fahmo madaxweynaha dalka kenya mudane gooso ay koosaai waayahay anisa haye anisa markaa waa qoslaysaa aniga agaasimo ha
madaxweynaha dalka kenya uhura kenyatta haye maalin dhow baa magaciisa barta asaga dhaba oo waa bakari weysanaa haye sida sidaas baa u aqriyayoo hal saac baan aqriyay Waa markaan rid- madaxweynaha magaciisa sheegaya waa iska magac adag iyo eh, ninkaas waayahay waxaan rajeynayaa in sanadkan eh, qaladaa dambe aan lagaa qaban doonin sanada laba kun labaatan laba kun koyo labaatan oo aad is adkayn doonto Eh, bal halkaasaan jecelahay inaan anisa uga gudbo waxay tiri anisa caawa runtii aad bay u qosashay way la yaabtay Eh, farsamayaqaan kale waxaad moodaa isaga ina seeftiisa galka uga baxsan tahay oo kaydkiisa u samaysanay Waayahay.
warar badan oo galaya arkay waayahay marka farsamay- caawa dhanka farsamada annaga baa iskale mar haddii uu qaladkiisa ila soo saari baa ninkaan mogtahay waayahay markiisaan u gudageli doonaa markiisa farsamada dhegta soo qaban doonaa oo aan een, farsamada ka bedeli bal doonaa waxaan dhanka usii jalaacayaa dhanka wiilashaan kusii soconayaa een, cismaan axmed Eh, cismaan intaan loo gudbin eh, waxaan sugayaa haashim yaraha labsirkiisa waxaan malaynayaa rag badan baa jaanis ku raadinaya xayn dhan baa laga hayaan u malaynayaa caawa dhallinyarada dhan baaba sugaysaba qof bajaabku waa gacanta sii gelinaya waxbuu kasii doonaya wallahi haashim war baa ku yaal waayahay dhegeystayaal saaxiibayaal haashim farsamo yaqaan oo keliya maahan waa wariye ka tirsan idaacadda sidoo kale mar haddaad maqlaysaan la leeyahay eh, dhegeys- wariyaashu ay sheegayaan in eh, dabcan haddee een, isaga laftigiisa kawaanka uu saaran yahay waxaad dareemi kartaa inuu farsamo yaqaan yahay wariyana yahay oo qaladaa isagana laga hayo Eh, bal mar kale aan farsamo yaqaanka ku noqdo وربك شفت
waa hagaag waa hagaag saaxiibayaal waa habeenkii labaad iyo dabaaldega sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegtay markii la asaasay radio cadaado dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan leenahay hambalyo soo dhawaada saaxiibayaal dhegeystayaal Een, a- waxaan ku noqonayaa filson oo barnaamijka ila daadahaynaysa filson bal soo dhawow yaa kawaanka markaa noo saaran
Een, een, kusoo dhaweynaynaa cismaan axmed haye cusmaan soo dhawow waan dhowahay agaasim waa idin mahad celinaya adiga iyo filson oo caawa barnaamijka daandihinaya marka caaway dhag badan oo laqabqabanaya ujeedaan waxaaba is leeyahay waxaasoo dhan waa ka nastaanto bannaanka ka taa haye qaladaad waa laga hayaa masalada cismaanow een, horta intaan qaladaadka la gaarin barnaamijyadaa qabatay wararka qabse barnaamijyada ayaa filson aan barnaamijyada xaggeeda ma qabto wararkan ku badana war- dhanka warka aan qabtaa wararkaas ku roontihiin intaasaa wararka gelaysa maaragta wax qaladaad is leedahay tolo caawa qaladaadkaas lagaa keeni doonaa maya wax qaladaad ah bataatanba ma aaminsana caawa laga hayaa Waa-
maba jirto wax qalada laga haya waaya wa aad bo- waxaad moodaa kalsooni badan buu muujinayaa caawa isku kalsoon yahay ha waa kalsooni badan muujinaya waxaan ku iri innaba caadi maaha Bal waa yahay, Saqiiqaadka eh, muxishooda muxishooda la yidhaa kaas bal waa yahay een, cusmaan baan fiirinaynaa qaladaadka cusmaan ee, bal inuu isagu koobka ka qaado si aad la socoteen jile aniso iyo dabcan waxay noqdeen shan shan iyo ee, bal cusmaan baan fiirinaynaa haddii ilaahay idmo een, aniso inta laag tahay ee, iyo soomane iyo sidoo kale jile waxaad moodaan isleekaayeen bal caawa cidda koobka qaadaa la ogaan doonaa laga yaabay aniga laftigaygu inaan koobka qaado bal waa yahay qofkii koobka qaada waa yahay saabuuntiisu inta iska badan dibaacanaya, wax inta kale ma badan jiraan.
inta badan wariyaasha barnaamijka ama wararka live-ka u gala qaladkooda aad buu u badan yahay Eh, dabcan waxaan arkay waxaana ugu dhibka badan waxa weeye waa deegaanada kale ama wadamada khalaad ama dalalka kale laga yaabaa in dabcan een, eh, aad si kale ugu dhawaaqdo waa yahay bal cusmaan baan fiirinaynaa eh, qaladka ugu horreeya aan farsamo yaqaanka uga dhexbaxo iyo qaladka ugu horreeya ee cusmaan la hayo cid kasta oo ku fikiraysa in ahlu sunna wal jamaaca laga tirtiro gobolada dhexe ama Soomaaliya waxay ku hungoobi doontaa
bal waa yahay meesha meesha bal dhegeystayaasha bal aan wax yar uga dhex baxnoona si ay u maqlaan meesha haye waaye balkaadi cid kasta oo ku fikiraysa in ahlu sunna wal jamaaca laga tirtiro gobolada dhexe ama Soomaaliya waxay ku hungoobi doontaa way ku way waaya bal waa yahay waa warqadaasi aad bay u dhib badneed oo Waa yahay.
cusmaan aad buu u akhriyaan u malaynaya haye bal cusmaan ma fahamta qaladka marka meesha ka jira hortaaga sibow kaasoo kale lama dhihi karo waa qalado waa waxaan kari waayo taasoo aad bay ugu adkaatay warqadda cabaar dhanaan fiirinayay haye marka qaladkaasoo kale lama dhihi karo waa Waa wax la yahay.
kari waaye waa yahay eh, haye filson waxaa ujeedaa ninkan taagan yahayba waa yaaban yahayba wuxuu leeyahay fashaa ku jiraba Aye.
Waa- waaba kari lahayba waa yahay een, Bal as- qal- bal qalad ka xiga bal waa yahay qaladkan ma laga hayaa islada cusmaanow maya horta kii koowaad baa haddii la helay waxaan isleeyahay waa kii ugu horreey haddii la helo waa ka nastaanto ilaahay kaas hayga kayaanuuna leeyahay halkaas bal waa yahay bal waa yahay aan fiirina qaladka labaad iyo farsamo yaqaanka hashim war saxaafadeed uu soo saaray sheekh maxamed saakar cala xashan ayaa
warbal warbal caawa warbal ismaanow ismaanow bal haddeer noo dheh sheekh shaakir cali xasan bal noo dheh haddeer bal aan ku dhegeysanay maya jilow taas waa dhihi karaaho marna waxaa moodaa carabka inuu xoogaa is- waa carab adag ah. marka waxa magacyada karitaankeeda aad ugu adag marka haye bal horta mar kale aan ku celino si dhegeystayaasha ay u fahmaan war saxaafadeed uu soo saaray sheekh maxamed saakar cala xashan ayaa waxa uu ku sheegay sheekh maxamed shaakir baa dhashay sheekh maxamed shaakir haye
Aga- aga si- Aye.
taasoo kale horta anu qalad ba waxaan maya taas baa hadda waa karaayo taas Aye.
hadda hadda lagu xujay maaye haye marka magaca waa karaaye Ha.
mararka marka waxaa jirta ay ugu adag tahay waxaa waa carab awla Aye.
carab adag u dhasho waa carab mararka carab- carab adagaha jirta haye marka bal hadda dadka qaar waxay leeyihiin eh, cusmaan weli waxaa laga yaaba inuusan magaci karin bal magaca markaan dha- bal ku dhawaa magaca maya magaca aada u karaayo haye bal markaan ku dhawaa
waa haye bal markaan ku dhawaa maya magaca waa karaaye haye sheekh maxamed shaakir cali xasan waa karaaye
waaya bal waa yahay eh, barnaamijka qaladaadka wariyaasha radio cadaada sanadka laba kun toban iyo sagaal laba kun labaatan aan ku guda jiraa Eh, bal qalad kale in laga hayaan filayaa Eh, farsamo yaqaanka fartuu taagaya weli wuxuu leeyahay qalad kalaan hayaa bal cusmaan misleed qaladkaa laga hayaa maya wax qalad oo dambe horta ahlu sunna warqadii warqadii waagi wuxuu ahaa sheekh saakir markii laga s-
Hadda laftiga- wallaahi awal haddeeraan la diwaan geliyay awal baan ku sheegay xoogaa magacaasi aad buu kugu dhibaa marka haddeer wuu kugu dhegan yahay waa yahay eh, maya haye.
magaca sheekhu uu dhawaa sheekhaas isaga soo gaabsanaya Aye.
marka Aye.
warqadii uu soo saaray aheedoo warqadu aad igu wagtay warqadaas ka badan Ah, aan laga haya ismail warqadaas waa laga yaaba in hal xabo kale laga soo qabto laakiin waa yahay warqadaas ba haddii lagala baxo farsamo wax kale lagama yaqaanka hayo farsamo yaqaanka gacantaagaya wuxuu leeyahay qalad kalaan hayaa bal aan isaga dhex baxno war saxaafadeed uu soo saaray sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa waxa uu ku sheegay la duldhigay ciidamo ay ku sheegeen inay ahaayeen kuwii loogu talagalay xasuuqa dalalka maraykanka iyo turkiga maasha allah war soomaaliya goorma yeelatay oo cadow ka dhigatay turkiga saaxiib dhow nala ahay bal War bal Cusmaan oo tartiib.
Eh, bal waa yahay jilow Eh, cusmaan eh, balay cusmaan maxaad maxaad ka fahamta halkaa maya egas egasime Ha.
taas waxaa jirtay warkan wuxuu ogyahay xoogaa war aad ugu dheeraaday Aye.
farsamo yaqaanku Aye.
marka marka marka warka- warkan waxaan ku eedayaa farsamo yaqaanku waxaan isleeyahay waa aad u farsamo waa la isku kabaa isleeda aad u farsamo aad u caawa waxaa la leeyahay farsamo yaqaanka waxaa isku kabay bal farsamo yaqaanku bal waa yahay
wuxuu u arkabu qabanayaa maahan wuxuu jarjaraya ma jiraan waa Waa- qalad ma jarjari karaba waa yahay warka warkii qaladkii waa u saaraysa maya qaladkii hore iyo labadii qalad hore waan qaatay laakiin kan waxaan isleeyahay Aha.
aad u- aad u- aad Waa- loogu farsameeyaa farsamo yaqaanku waa yahay bal marka si dhegeystayaasha ay u fahmaan aan ku celino war saxaafadeed uu soo saaray sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa waxa uu ku sheegay la duldhigay ciidamo ay ku sheegeen inay ahaayeen kuwii loogu talagalay xasuuqa dalalka maraykanka iyo turkiga Kuwii la- kuwii loogu talagalay xasuuqa maraykanka iyo turkiga waa yahay maxaa kala jeed Aye.
maxaa kala jeed maya waxaan kala jeeday warqadan waxay ahayd isla warqada waxaan leeyahay hadda xasana waa waa- waa warqada uu sheekh shaakir soo saaray warqada Waayahay.
Sheekh- warqada sheekh shaakir ee warqadan haye marka wuxuu yidhi war daga- ciidamadii lagu talagalay in ay la da- la dagaalamaan al- al-shabaab aa waxaa lagu xasuuqi yiri shacabkii Aye.
ay t- waxaa tababara marka ciidamada maraykanka iyo turkiga waayahay marka waxaan moodaa inay xoogaa warqada haaf ka boodayo aan Ayo.
dagaal u booday marka
awalo cismaan ka afeeftay sheekha makar uu yidhi sheekhaan ku koobiyaa magaciisa bal waa yahay eh, farsamayaqaanka wuxuu leeyahay weli gacantuu taagaya wuxuu leeyahay qalad kalaan hayaa Eh, bal aan farsamayaqaanka fiirina markaan haashim cumar xasan maanta magaalada muqdisho kulan kula qaatay ku-xigeenka qaramada midoobay ee soomaaliya
war hadda goormuu madaxda noqda haashim kulan ma Waayaa.
war haashim bal waa kusoo dhaweynaynaa saan maana ogeyn farsamayaqaankii waxaa laga yaabaa in farsamayaqaanku hortiisa ka muuqday deetana magacii uu kusaa ku Bal hafay meeshaas maxaa ka wada haashim he maya horta agaasimikan wuxuu ahaa horta warkan wuxuu ahaa war liida oon aqrinayay waa garta maya faahfaahin uu ahaayo warka waxaa idhi warkan waxaa faahfaahinaya haashim cumar xasan sax qodobkii kalaan qaato marka waa waa laga soo jaro waxaa la isku qabta marka haashimkii marka qodobka qodobka waxaa faahfaahinaya haashim cumar iyo qodobkii kala isku qaatay haye marka marka waxaan leeyahay asaga lafteeda waa farsamadii weli jirta farsama jirtaa leeda waa yahay eh, bal markaan shan baan sii maraynaa cismaan cismaan oo maslada mid lixaad baa laga hayaa maya shanba haddii la isla soo gaaray Ah.
waxaan leeyahay markan waa joogsado Aye.
waa intaaba haddii raggii kaalmaha galaaba markan ka daba dhowaayay bal waa marka shan waa ku egyahay is leeyahay bal shan qolyihii hore shan bay marayeen bal inaad adigu ka dhaaftay in kalaan ogaanaynaa bal farsamayaqaanka weli gacantu taagaya wuxuu leeyahay cismaan waxbaan u hayaa weli bal aan ogaano qodobadaasaa maqasho waxaa hayan kuwa warka habeen lagu doorka roonaa goordhow diyaargarooba magaalada barawo
magaalada barawa maa la isu diyaarinayaa safarnaan gelina safar waayahay hayaa Ismaan.
warkan wuxuu yahay war horta aan safraynaba
waa gartay caawa waxaad moodaa inaad nagu haysato nin saabuunta yareedan difaacanayni war bal tartiibne bal nagu horumarino saabuuntii waa la iskaga dawin horta jilo caawa waayahay laakiin warkan warkan wuxuu ahaa war liiskaan aqriyey Ah.
warka aad waqtigaan noo kulaalayay Eh.
marka waxaa islaa warka qodob aan af- aanan lintii kusoo aqri- Eh.
aan lintii ku aqriyay laakiin waxaa jiray
waayahay Eh, islaa qodobkii waa isku marka farsamayaqaan laftiisuna asagoo meesha kama maqno markasta waxoogaa farsamada isugu jirtaa
waayahay asagu saaraaba caawe haye een, bal farsamayaqaanku weli wuxuu leeyahay fartaa ii taagan buu leeyahay Een, bal qalad kaluu sheegayaa lix baan maraynaa hadda bal aan farsamayaqaanka fiirino ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar oo maanta magaalada muqdisho kulan kula qaatay dagaalamayaasha al-shabaab
wallaahi waa farxo waxaa isiri waaba la heshiiyo wadahadal baa la galaan isiri laakiin waa- aad buu nooga farxay laakiin dib buu ugu laabto waa waa hawl kale bartatiib baa la dhigi karaa haye cismaano bal kulankaa dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo shabaab bal naga waran war horta agaasi waa war farxad leh haddii waa sidaas warkan warka horta sidaa u yar haddiiba noo rumowdo Eh.
war farxad leh horta u egyahay laakiin laakiin warka marka aqrinayay Eh.
anuu maba xusuustan waxaa isleeyahay Ah.
isaga laftiisa markaas horta kama maqna meesha Waa sax.
farsama yaqaanku Eh.
laakiin waxaa isleeyahay warkan waa mid aad waa midkaa isku leeyahay waa lagugu farsamo baday kana waa aad loogu baday isleeyahay
waayahay Laakiin maad ogaan marka lagaa qabtay war qaladkan inta kale waa xasuusanayo midka waxaa- waa waa wada xasuustaa laakiin kan ma xasuusta mar laga qabtay waayahay Eh, cismaan farsamayaqaanku halkaas wuxuu leeyahay ha lagu hakiyo Eh, bal waa ogaanaynaa insha allah Een, waryaha kale ku xiga ayaan u gudbi doonaa
هلال هلال شركة دورسو شركة دورسو شرفتي شرمك شدة دي انت والرب كاشف شدة دي انت والرب كاشف هلال هلال شركة دورسو شركة دورسو شرفتي شرمك شدة دي انت والرب كاشف شدة دي انت والرب كاشف
bal waa yahay bal waa yahay dhegaystayaal waa habeenkii labaad iyo dabaaldega sanad guuradii ka soo wareegtay waa sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay markii la asaasay radio cadaado khaladaadka wariyaha barnaamijka ah ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa dhanka farsamada waa haashim yare barnaamijkan waxaa si toos idinla socodsiinaya anigu ashar maarke iyo sidoo kale filsan degan bal waa yahay markaan eh, filsan ayaa markaan kawaanka noo saaran sharmaako markaan waxaan weli dhanka habla ayaan usii soconaynaaye n faaiso xasan shariif faaiso dhow
waa mahadsan tahay saabriin iyo sidoo kale agaasimaha
horey ka bilowda waa yahay saabiriin bay tiri Eh, sida caawa bismillaah waaba yaabarehe waa yahay waa yahay waxaan u malaynayaa waxaan u malaynayaa waxaad soo wadii webiga yaaweyn ee maqli jira qaladaadka la hayaa tiro badan oo tolowsaan haddii loo qalqalay bal waa yahay haye een faa'iisa masalada qalad baa laga hayaa agaasime aan aniga waaba yaabanaho isma dhigi karo markaan qalad la-aanaa jirta haddii Aye.
saba labaatan gaarayn waa garta marka Eh.
balaa laga soo gaagaabiyaan le waxaa bal waa yahay halay naxariistay leedahay bal farsamo yaqaanku wuxuu leeyahay anigu qalad un baan diwaan gelinaya maahane wax kale ma samayn seeftiisaa galka uga baxsan Eh, sanadkii laba kun toban iyo sagaal ilaa laba kun iyo labaatan ayuu kaydka eh, qalad kastoo la qabto uu kaydsanayay marka eh, farsamo yaqaanka waxaad moodaa caawa si gooniya ga- isha loogu haya bal faa'iiso aan fiirino inuu qalad jiro in kale een, ayaan eegi doonaa bal qaladka ugu horreeya faa'iiso loo hayo bal inuu jiro in kale ciidamadu ay uga qayb qaataan horumarka amniga iyo nabadgelyada iyo xoreynta xiisada deegaanka
bal waay haye eh, bal mar kale aan ku faa'iiso ma fahantay halkaa agaasime aniga ayaa ma fahmin bal ku celi haye waa yahay bal aan ugu celin marka ciidamadu ay uga qayb qaataan horumarka amniga iyo nabadgelyada iyo xoreynta xiisada deegaanka
waa yahay Eh, waa yahay maya dabcan waxaa ujeeday een, ciidamada een, qaranka soomaaliya een, inay waxaan ka rabay een, deegaamada dabcan ay ka xoreeyaan een, kooxaha nabadiidka oo kale marka waxaan is dhihi karaa meel kale ujeeda markaas Yalla.
waa yahay Eh, haye marka een, dabcan eh, faa'iisa waa mahadsan tahay Een, Waatay, faa'iiso qaladkan waa qarata sooma waa waa qarata yahay qaladkan bal faa'iiso faa'iiso waxay leedahay eh, bal waa qaladkii ugu horrey faa'iisa masalada qalad kale laga hayaa
maya agaasime anigu waxaan is dhaan caaw ma jirin hadday saba labaatan dhammayn waa yahay faa'iisa waxay leedahay bal faa'iiso waxay leedahay aniga waxayga waa iska qalad badanahay yaa la ii qaban xataa qolyo kale faa'iisa waxaan is horey leeyahay.
ka diyaarsataa faa'iise caawa koobka waa laga qaadan doonaan isle bal waa yahay eh, farsamayaqaanku wuxuu leeyahay een, gacantu taagaya wuxuu leeyahay qalad kale jiro faa'iise aan ka hayno bal aan ogaana qaladka kale xasan cali kayre ayaa guddoomiyey kulan oo ay qayb ka ahaayeen wasiirada xukuumadda qaar ka mid ah safiirada amniga
waa yahay safiirada amniga eh, bal waa yahay faa'iise haye dabcan agaasime waxaa la is dhihi karaa dowlad cusub ama yigleelaya markaas haye mar haddii sharmaaka mar haddii meesha ka muuqato in safiir amni loo magacaabay bal madaxda kale dowladda waxay qabaan mar haddii safiir amni ay noqdo xayaa qaado qaado diblomaasiyinta caliga bal waa yahay aan mar kale ayaanaan na siinaya aniga markaas marka safiirada shaqay rabay haye waa yahay een, bal mar kale aan ku celino qaladka si loo fahmo xasan cali kayre ayaa guddoomiyey kulan oo ay qayb ka ahaayeen wasiirada xukuumadda qaar ka mid ah safiirada amniga waa yahay safiirada amniga Eh, faa'iise haye qalad saasaa lagaa hayaa ma islahayd
walahi agaasime waa suga mid ka daran laakiinse aan laygu soo qabanaa dhihi la kana Waay- waxaan u dheh waa yahay Eh, ilaa hadda laba un baan haynaa Eh, faa'iise masalada qalad kale lagaa hayaa
waa sugaya ani waa yahay waa diyaaran lahay leedahay een, waa yahay waa sugaysaa Mm.
haye bal aan fiirino farsamayaqaanka wuxuu leeyahay qalad kalaa jira gacantu taagaya hogaamiyaha safiirka midowda yurub ee soomaaliya
wartan waa ka daran tahay kuwii hore bal waa yahay aan ku celino waa yahay hogaamiyaha safiirka midowda yurub ee soomaaliya ambasador mudane xasan cali kayre
warma ra-iisul wasaare waa amase wuxuu ahaa eh, safiir mid ah bal dib ugu laabo waxay war- waxaan u malaynayaa ra-isul wasaarihii dhammaan way ka tagtay anise waa Koobka yahay ka aan qaaday.
ogaana- aan ogaana mar kale Eh, bal aan dib ugu noqono farsamayaqaanka iyo eh, hogaamiyaha safiirka midowda yurub ee soomaaliya ambasador mudane xasan cali kayre
mudane safar mudane iyo iyo ambassador xasan cali kheyre oo ah, safiirka ee midowda yurub ee soomaaliya bal eh, faas qalas maanta ku dhac ma xusuusta wallaahi een xasan oo ma xasuusta balse awalan hore u sheego dowlad cusub aan yagleela horaaba inkugu sheegaba maho waa yahay safiiro iyo waxaan magacaabaya bay leedahay amniga iyo Eh, faa'iiso eh, farsamayaqaanku wuxuu leeyahay qalad kalaa jira een, hayo bal aan fiirino qaladka kale Een, farsamayaqaanka ayaan siinaynaa eh, si uu usoo bandhigo faa'iise qaladaad kale aan ka hayaa buu leeyahay ilaa hadda saddex baan ka diwaan gelinay bal qalad afraad inuu jiro in kale farsamayaqaanka ayaan u madax banaynaynaa dhinaca kale magaalada beledweyne waxaa maanta kormeeray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigen
warbal warbal dhegeystayaasha ugu celitaa inaysan fahmin baan u malaynayaa farsamayaqaanka dhinaca kale magaalada beledweyne waxaa maanta kormeeray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan
koonfur galbeed iyo Waa- beledweyne waayahay.
inkastoo ay dhici karto haddana ee, kormeer wallahi waa hawl adag haye ee, faa- Een, waa mahadsantihiin laakiin se- soo laysma dhihi karo een, beledweyne waxay ka mid tahay soomaaliya madaxweynuhuna gobol soomaaliya ka mid uu ka arrimiya markii aan lay qabanin waaya laakiin laakiin faa-iiso ay hadda korinaysa dhicinaan umalayn haddana markaan kadib sugeyn
waayahay Ha.
faa'iis haye laakiinse waxaan isdhahayno madaxweynaha magaciisii ayay gambiyey inkastoona weliba aana garanayn madaxweynaha si Aye.
fiican buma aqaano shabeelle faa'iis aad bay mahadsan tahay farsamo yaqaanku wuxuu leeyahay qalad kalaa jira oo faa'iise laga haya weli gacantu taagaya haashim yare bal haashim yaraan uga dhex baxayaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa hormaray magaalada beledweyne
warmel magaalada dhan miyuu hormaray waa waa la dhaafay miya warbel wallahi waa tana ugu qosol badan waa waa ku hirgelaysaa tani waayaha ee, bal aan ku celina mar kale een, waayahay mar kale si dhegeystayaasha waxay leeyihiin caawa bal wariyaashi baa kawaanka saaran waa sanadkii eh, laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan qaladaadkii wariyaasha raadhiga cadaado oo aanu kusoo bandhignay ama usoo bandhignay sanad guurada een, waa sanad guurada shanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay bal aan dib ugu noqdo faa'iisha qaladaadkaasi ama qaladka lixaad ee loo hayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa hormaray magaalada beledweyne
ayaa aye faa'iisa haye wallaahi agaasi xagga u socda marka hormaray
anaaba la yaaban malaha waxaa u malaynayaa turkigu safar oo ah markaas malaweyne malaweyne iyo faa'iisa mise gaaru saaraa
maga malaha tareen buu saaraan umalaynaya waa hormaray waa hormaray ay ku haysaa yaabanaan xataa inkastoo wado tareen baysa soomaaliya ku ool marka madaxweynaha baa qabeel u socda maalintaas waayahay ma dadku qaar waxay isleeyihin madaxweyne malaweyne mise baabur u saaraa faa'iis haye anaaba la yaaban maba agaasi meesha u socdiy wax saarnaa waayahay eh, weli qaladaadkan ku guda jirnaa faa'iise eh, xasan shariif bal markaan waxaan fiirayna dhegeystayaa dhegeystayaal farsamayaqaanku wuxuu leeyahay qalad kalaa jira oo weli aan hayo bal aan u badax banayno magaalada baraawe ee xarunta gobolka shabeellada hoose waayahay baraawe shabeellada hoose gobolka shabeellada hoose bal hayfaas bal halaigu celiyo ma fahmin ba iyada laftirkeeda magaalada baraawe ee xarunta gobolka shabeellada hoose magaalada baraawe xarunta gobolka shabeellada hoose baraawe iyo xarun u tahay laakiinse caadi waayo maamul go- beryahan magaalooyinka waa la kala bedbedelayo waa u bedelo dhima leh
faa'iise waa mahadsantahay faa'iise waxay leedahay anugu xukuumad baan dhisayay magaalooyinkan kala bedelayay madaxweynuhu waa la weynayay aad bay u dadaashay Ya.
waxbaa dhisaya waxbaan dhisay ay leedahay xitaa madaxweynihii lugeynaya waa sheegtay oo hormaray beledweyne waa yahay bal faa'iise halka aan uga soo gudubno way mahadsantahay faa'iiso Een, bal yaad isleyda markaan kawaanka waa uu saaran yahay Ee, bal dhanka wiilashaan fiirin doonaa
caawinaada bulshada buu ku caayan yahay asigiyo ushaab cimriga jiro caawinaada bulshada buu ku caayan yahay raadiyahan cadaada cimriga jiro helele helele sharka dhorso sharka dhorso sharaftii sharmak jidadiyo kabar rabbika shife jidadiyo kabar rabbika waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal markaana bal aan filsan degan ugu wareego iyo cidda kawaanka markaan noo saaran filsan yaa noo saaran markaan kawaanka sharmaako weli way socotaa waxaa la leeyahay qaladaadkii weli koobkii een een xabadii saabuuntaada weli lama qaadin Haye.
Waa lasku- waa laisku daba dhegayay waayahay wala filsan arki doona qofkii difaacada ah Filsanay- xabadda saabuuntaahe hogaaminaan isleeyahay dadka qalaadka hadda hogaaminaya oo saabuunta meesha u saaranta waa casmaan oo toddoba qalan haysta marka eh, Faaiz.
jilaa kusoo xigay oo faa'iisa faa'iisaa lamid ah oo iyadana toddoba kala haysta ha marka qaladku waa loo tartamaya weli saabuuntii uh, waxaa la Waayo.
socotaa eh, caagad garafay biyo ku socdaa la socotaa garafay biyo la socdaa
bal waa yahay wallahi wallahi waxaan umalaynaya waa waa la iiga badiyaa umalaynayaa toddoba iyo li- sideed iyo waxbaan maqlayaa tolow tolow ma dad kalaa soo socda war bal waasha ii daaya war maxaad ugu haysataan bal waayahay Een, haye tahay gallado bal markaan gallada een een gallada markaan ku xigay gallad haye galad soo dhow Een, waa mahadsantihiin een, agaasime ee, iyo filsan muuse yuusuf een, dabcan kole caawa barnaamijku waa barnaamijka qaladka wariyayaasha Een, dabcan caawa waxaa arkayaba in badan ee, dad badan is dhahayay mama is oranayaba in markas khalad laga hayn laakiinse khalad baan soo bandhigeen caawa waxaan isleeyahay khalad maada gelino dhankaa waxba isku ogi waayahay farsamayaqaanka wuxuu leeyahay bal aniga ii baneeya anaa galad ka haya fartuu taagaya haashim yare bal aan u banayno calroob oo ah gudoomiyaha gobolka mandheera
bal waayahay
warbal ku celi ku celi ku celi sida dhegtana wada taagane aan ku celino calroob oo ah gudoomiyaha gobolka mandheera haye gudoomiyaha gobolka mandheera bal ninka magaciisa dib ugu laabo
dabcan calroob baa ka wada
maasha allah aan mar kale malaa magacaabaan u malaynayaa aan aan mar kale ku celino bal calroob oo ah gudoomiyaha gobolka mandheera bimacnaa waxaa ka wadaa hogaamiyaha baa ka wada Waa tahay- waa tahay ee, meesha waxaa ka muuqanaysa in qaladka si loo fahmo uusan ahay ee, mandheera insan gobol ahayn oo ay tahay degmo ka mid ah ee, gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya Ah, saas u muuqata marka ee, mu- qaladku maahan ee, guddoomiyaha ee, waa magaalada gobolka mandheera tiri Ee, mandheera maahan marka gobol waa degmo ka Waa yahay.
mid ah gobolka waqooyi bari kenya haye galadna isla qaladkaasa laga hayaa maya wallahi isma oranayn laakiin waxaa dhahaya amiinka qodobka akrinaysi aad baad u akriso laakiinse wallahi ma aqaaniyo waa yahay ee, farsamayaqaanku wuxuu leeyahay weli ee, far baa ii taagan oo galad qalad kala hayaa bal farsamayaqaanka aan uga leexdo gudoomiyaha ayaa shiina la shoobay shalay oo keliya ay geysteen afar ruux
bal waa yahay aan mar kale ku celino galad si u fahmo iyo dhegaystayaashaba gudoomiyaha ayaa shiina la shoobay shalay oo keliya ay geysteen afar ruux haye haye
daban afar daban afar daban la qabasho meeye laba geysaba afar war baa la geystaan kagood agaasi ya
kala hadalka kala garla wax geeyay wax geystay Haye, wax galad- loo geystay galad, haye.
een agaasi waa maasantay laakiin saakaas Ah.
een waxa kooda dabcan weerar bay geysteen afar ruux ka fahasheen Haye.
dabcan xaslee taas waa waa la rixshaas dhihi karaa
marka qaladkan waxaa xusuusta maanta ka dhacay maxaase qabanayda Ma- war door miyuu ku baxay war subax miyuu ku baxay ee, qaladka maanta ku baxay maxuusan kartaa
والله واحد وسطاهو ان خساره بي لف دي مالتاس هي
امين بيادبو هي ورفك امين باس كلها آه.
ولي بهمين مركاس حسو جلي سبي هي واحد وسطا مركو حصل قل ما جلنو آه.
طبعا خساره يقول لي عشان دي كرا marka qaladka caawa qaat waa qaadanaysaa ما قال كاس عاوه وياهي، آه.
هذا يا مدام اخرتك اوقات haye galadu maslada qaladka laga haya ما يهدي لبقى دعديا ها ما جرتان اصلي Wa- قاس دحدل bal waa yahay farsamayaqaanka farta taagaya haashim yare aan ku leexiyo
wasiirka arrimaha dowladda wasiirka arrimaha dibadda afda wasiirka
galad baa ka jira ku celis
وياه ان والله اني وهر دسنا امال انا كاس قلت كاس دعي اه طبعا وهر دسنا حلي ظهر بي هذا haye والله افرس عور دكا سو كعبر waa ساس دلدب كي دعا marka saasuu iga dhacday آه.
farsamayaqaankuna hore u ka kaydsada بس في قالك طبعا وحسن لك لقمه تشوقينو مركز aha طبعا والله قادر امال دكتا لي waa yahay Markaas.
farsamayaqaanka isagu ee, shaqadiisu keliya waxa waaye in fursamada idaacadda iyo kaydinta qaladaadka Ee, waa maadsan yahay. galad maslada qalad kala laga haya ان والله اجا سي مره دي صدح قارتي آه.
حسن ليش والله تم قاري سابع bal waa yahay ما- ما ملي صدح قلدي الله farsamayaqaanku weli wuxuu leeyahay qalad baan hayaa bal aan eegna markaan farsamayaqaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay duqeyni ka geysatay gobolka shabeellada hoose ka gudub sax وايه
انا اجا سي حسن يا حسن لقوا عدل ما فاهمين بقى haye waa Ismaaciil.
yahay dhegaysta mar kale bal maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay duqeyni ka geysatay gobolka shabeellada hoose ka gudub sax
dhegeystayaashii ku dhegeysanaya oo dhan ka gudub miya wallahi waa shubtii oo kale bal waa yahay
ما اجا سي haye طبعا تاسو حلي كرا آه.
ولا فرسم يلا haye تاسو ما ودي حكرت ما نرى ورا سو فرستي قبل ما زعل ودي tani tani waxaan u malayn inay ka weyn tahay waa la farsameeyey maxaa yeelay waa ka gudub saaxiib oo toos ah tan lagaa yeeli maayo iyo codkaagii haye haye saabri maxaa isleeda
Ee, caawa dhan dadku waxay aada ku hayaan farsamo yaqaankan waxaa leeyahay farsamo yaqaanku codkiina ma bedeli kara qaladaadka adinkaa gale Ah.
sideedoo kale qof nadiifa noqo haye waa soo socotaa bal iyadana waxaan fiirin doonaa laga yaaba inay saabuunta qaadato saabrin Een, soomaalidu haye- soomaalidu waxay tidhi aan hal mamaayo ku tuure nin walba taagtiisa oo qodox ugu tagtahay Waayo.
saabri waxaan u malayn inay nagu guulaysato haye galad maslada qalad kale laga hayaa والله اجا سمي ان حد افرق قلب مريا haye طبعا حس مركو حس اورنيا ما سو فريسني ها ان خلط ما والله هيبا صح من اف ما دايما مريسو آه.
طبعا كل بطون على سكر سي الله bal waa yahay Een, farsamayaqaanka gacanta ee, farsamayaqaanka gacanta taagaya marka marka dagaalay sabunta lagu dagaalamay caawa Aye.
bal markaas qalaad ku dhaqaya waa yahay farsamayaqaanka markaan u baneeyo ee, qalad kalan hayaa buu leeyahay waxaana duqeyntaas ku dhintay gobolka shabeellada hoose
allah ilaahay u naxariiso wargobolku miyuu dhintay laa ilaaha ila allah wargobolku ma dhintay saaxiib ما يجلس طبعا madaxa ka waday oo afar ruux baa ku dhimatay laakiin shabala waa laga xisaaban le shabala sanad gobol dhint ma jiro ma waa dhiman karo waxaa ka rabtay gobolka waxaa ku dhimatay duqeynta loo geysta afar ruux isla qodobkaas koonfur galbeed Aye.
waxaa oranaya duqeyntas waxaa ku dhintay ay geystay maraykanka Aye. Aye, gobolka- gobolka- galadu laakiin waxaa la isweydiinaya gobol dhan oo dhintay ka waran
wala agaasi hadda waa la yaabanoo gobol dhinaca dhintay xataa waxaa le warkaas Aye.
waxbaa ku jira fadha ku gudanaa le waa la raaxistay warkaas
aad u mahadsan dhegeystayaal een, gallad yare een, intaasaan kusoo koobaynaa qaladaadka laga hayay bal waxaan u gudbaynaa ee, wariyaasha kale waa qaladaadka wariyaasha sanadka laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan ee, barnaamijka dhegeystayaal waxaa si gooni idinla socodsiinaya anigoo sharmaarka iyo filisan degan
caawinaada bulshada buu ku caan yahay raadiyahan cadaada camriga jiro heleele heleele sharka dhorso sharka dhorso sharabtii sharmak jidadiyo daawar rabbi kaashife jidadiyo daawar rabbi kaashife heleele heleele sharka dhorso sharka dhorso sharabtii sharmak jidadiyo daawar rabbi kaashife jidadiyo daawar rabbi kaashife waagaag dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii qaladaadka wariyaasha raadiyaha cadaado sanadda laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan oo aan ugu talagalnay sanad guradii shanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay raadiyo cadaado dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay waad ku mahadsantihiin dhegeysiga barnaamijka annaguna dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay hambal iyo habeen wanaagsan bal aan filson dib ugu noqdo filson ayaa markaan miiska noo saaran sharmaakow maxamed aadan karaam may ashraf karaam aa maqlay
soo dhaweynaya waa soo dhaweynaya waxaan u malaynayaa bal niw saabuuntaa iga leex meesha ii taalla waayahay inta badan inta badan karaamo xataa sharmaako caawi waxaa la sheegayay in qof almarinta helaya uu ku guuleysan doono saabuun garaafad biyaha taallo meeshana salka ka go-an oo biyo ku jiraan Marka waa tallaabteed.
haye bal waa yahay Eh, karaamo inta badan eh, jadwalka subax wuu galaa sidaad dhegeystayaal la socotaan wararka iyo barnaamijyada subax eh, barnaamijka falanqaynta iyo warka subax sidoo kale wararka habeen wuu ka qayb qaata bal karaamo soo dhawow ma isleeda qalad baa laga hayaa
Een, ugu horeyn horta waa mahadsantihiin firsan iyo agaasimaha Een, marka een, horta subaxdii horta jadwalka subax waan garaa laakiin farsamayaqaanka xilligaa soo hurdaa isla marka saaxiiban waa nahay marka xoogaa qadaad mm, igama heli karaa isla maadaama xilligaa soo hurdaysaya haye waa yahay markaas waa iska dadalaacay farsamayaqaanka wuxuu leeyahay anoo hurdaan xirtaa duubtaa buu leeyahay qaladaadka ma cafiyo bal haashim yare aan u banayna waa yahay Eh, haashim yare wuxuu leeyahay cidna cafin maayo anigu saaxiibna uma daayo Eh, shaqadayda aan fiirsadaa bal aan fiirina marka waa yahay Eh, wuxuu leeyahay qaladkii ugu horreeyaan ka hayaa karaama bal aan uga dhex baxo magaalada gurub ee caasimadda maamulka puntland waxaa maanta si diiran loogu soo dhabeeyey madaxweynihii hore ee maamulkaasi maxamed cali gaas
Eh, waa yahay en, aan ku celina bal eh, mar kale si dhegeystayaasha ay u maqlaan magaalada gurub ee caasimadda maamulka puntland waxaa maanta si diiran loogu soo dhabeeyey madaxweynihii hore ee maamulkaasi maxamed cali gaas maxamed cali gaas
war bal hadda magaciisa noo sheegi kartaa madaxweynihii hore ee puntland
cabdulaahi cali gaas
awalan awalan hadda arkay indhihiisa ka arkay inuu saabuunta uga hestacaaw wuxuu yidhi mid baa wuxuu yidhi mid baa mid fulayada inta kasoo tegay weelal la raacsho wuxuu yidhi ee, wallaahi wiilsha ee, sacan wuxuu u egyahay yidhi ee, sa- wiil agoon ah oo saceedi dhintay marka indhihiisaan ka garanayaa oo caawa saabuunta uga haystaa bal mar kale aan fursad siino Eh, karaama haye madaxweynaha eh, hore puntland mataqaa magaciisa
Een, horta aad baa mahadsantahay horta agaasime runtii een, aniga een, madaxweynaha hore een, puntland miya
cabduule waa malaynaa waa yahay Eh, haye qaladkaas markii laga qabanayay eh, ma islayd qaladkaasaa laga haya
markaas farsamayaqaanka ma- markaas igu soo kaca malaynaa laakiin marka hore soo hordaaye waa yahay marka ma islayd qalad kale laga haya karaama agaasime kaas hadduu soo baxay marka waxaas dhaa mar kale ma jiraa malaynaa marka farsamayaqaanka bal waa yahay hashim yare wuxuu leeyahay far baa ii taagan aan fiirina markaan gudoomiyaha magaalada gardafuur ee somalilan oo la hadlay radio cadaado ayaa waxa uu sheegay
waayahay
meeshaana dhegeystayaasha qaarkood fahmin baan u malaynayaa bal igu celi aan ku celina marka waaye gudoomiyaha magaalada gardafuur ee somalilan oo la hadlay radio cadaado ayaa waxa uu sheegay gardafuur ee maahan ee gobol ee waa magaalo marka ee qalad halkaas ku jira ee, maxaa karama haye karaam haye
adigiyaa ku siyaacaan u malaynayaayoo eh, meeshu gobol bay ahayde magaalo ma ahayne labadii lima aan u malaynayaa saabuunta adigu haysataane bal Ah, saabuunta waa lagu haystaa maxamedow bal saabuunta iska dhiga nimayo haye
adaaasataajiro runtii waxa malaynayaa saabuunta aana qaadan doona haddee intaasoo baxday bal waa yahay een, eh, farsamayaqaanku weli wuxuu leeyahay far baa ii taagan een, karaamo mid kale aan ka hayaa buu leeyahay bal aan uga dhex baxo kalluun tiro badan islamarkaana dhoobnaa xeebaha maamulkaasi xe- xeebaha magaal- magaalada boosaaso ee gobolka bari ka tirsan sidoo kale magaalada gardafuur maasha allah war kaalay adigu gardafuo oo dhan ma magaalaad ka dhigtay war war saabuuntaan iska dhignayo meeshaan waa magaalaad ku haysaaye baasha xayn gabdhaha kaa dambeeye bal waa yahay horta aad baad maasan tahay maxameda markaas waxaan si inayd indhaha isku yaabalana agaasine waayahay aad buu mahadsan yahay een, karaama een, ma isla qalad kalaa laga haya
maya agaasi markaas waa dhammaadeen isla qad kama jiro waa bal waa dhammaadeen yahay isla.
weli weli tartan baa kusii jirtaa qolyihii horaad ka daba dhowdahay bal farsamayaqaanka hashim yar wuxuu leeyahay qalad kalaan hayaa fartaa ii taagan bal aan fiirino wuxuuna sidoo kale gudoomiyaha gardafuur radio cadaado u sheegay in arrintaasi halis bad halis badan maamulka puntland maamulka puntland ku keentay
war maamulku ma buuji u ciyaaraa miya waayahay een, haye een, eh, karaama aad baad maasan tahay horta puntland waa bataa abalena haye waa yahay haye filson maxaa- filson maxaa ka fahan ninkaa wuxuu taagan puntland puntland bal dhegeystayaashan marka lagu celina si ay u fahmaan sidoo kale gudoomiyaha gardafuur radio cadaado u sheegay in arrintaasi halis bad halis badan maamulka puntland maamulka puntland ku keentay markii hore waa qalda laakiin kadib u saxay waa yahay een, haye een, karaama ma isleeda qalad kalaa laga hayaa hadda afar baad maraysaa aad baad maasan tahay agaasime afar qaladaad ii soo baxday marka marka ugu dambeyntii bis waa waa dhamaatay waa dhamaatay isleeda kaas u dambeeyay waa yahay farsamayaqaanku wuxuu leeyahay weli ma dhamaan laakiin gobolada horta jumbaland
jumbaland
wallaahi hadduu sii dabaalanaya biswey biswey waa kusii dhex dabaalanaysa war tartankii waxaad kusoo afjartaba qaybtii koowaad Waa kaabisa yahay, gaari midaan u malaynayaa eh, waa yahay een, bal eh, aan fiirin farsamayaqaanku wuxuu leeyahay qaladkan hayaa haye filson jila wuxuu leeyahay caawa saabuuntiisu waardeekaya haye een, laakiin waa laga batay bal waa yahay een, aan fiirina markaasi eh, karaama farsamayaqaanku wuxuu leeyahay mid kale aan ka hayaa maalmahan waxaa baraha bulshada ka taagnaa kalluun fara badan oo la sheegay in ay badi soo cerisay
waa yahay bal War yaa- kal- aa, war ku celiyey.
kalluunka miyaa la cayrisanayay
waa yahay kalluunka badda soo ceyr sidoo sheeg kalluunka badda soo ceyr muxuu ahaa bal waa yahay aan aan ku celino si eh, karaamo iyo dhegeystayaasha ay u fahmaan maalmahan waxaa baraha bulshada ka taagnaa kalluun fara badan oo la sheegay in ay badi soo cerisay badda soo ceyr sax muxuu horta agaasime aad baad maasan tahay kalluunka haddaad samaysay marka badda waa iska soo furusay baraaka iska keentaa walaala badii waa garta maadaama uu samaysan yahay bal waa yahay badaysa annagana na cayrin Eh, waa yahay badda waxbay cayrinaysaa buu leeyahay ninkan kalluunka waa soo cayrisay waxaan umale inta badan eh, wararka iyo barnaamijyada subax buu galaa dadkuna inta badan subaxda markay soo kacaan waa yara hordaysan yihin waxaa laga yaabaa indhaha xitaa inay si fiican u furnayn Eh, karaama ma laga yaabaa in hal il ku fiirinaysay markaas
agaasime saa hore u sheegta waaye markaas waxaa malaynaa subaxdaas inaan wejiga soo dhaqan marka hurdadaygama muuqato waa yahay eh, bal qofka kale eh, waryaha kale noogu xigaan u gudbi doonaa dhegeystayaal saaxiibayaal weli barnaamijka qaladaadka waryaasha ayaan ku guda jirnaa meel kastoo aad joogtaan waxaan leena caweysin wanaagsan saaxiibayaal waa yahay markaana dhegeystayaal weli barnaamijka qaladaadka wariyaasha sanadka ayaan ku guda jira caawa qaladaad aad u fara badana layska haya oo xitaa aniga iyo filson waxaad moodaa inaan yara baqayno oo qaladaadku waxaad moodaa inaan la kala harin bal markaan yaa kawaanka ama miiska noo saaran qawaanka markaa waxaa saaran saas loo qali rabaa Haye.
saabirid haye
wallahi waa la isku baxaa Ay.
laakiin kuma jiraan waxaas bannaanka haye bannaanka taala bannaanka ka waad subtaa soo ma ehe dhegeystayaal badan dhegta taa sabriya qalad gashaa ka sugin haye waa yahay madaxdii idaacadda in la isku haystaan u malaynayaa Waa qaladaad yahay.
badan baa jira haye daa waxaas adi mar horaa iska daani Waa waxaa iska yahay, soo saara shaqalaha shaqalaha shaqalaha haddii qalad ay gasho qasriga ha loo badiyay san laga hagran
waa yahay bal farsamayaqaanka hashim wuxuu leeyahay anigu madax iyo madax la-aan ma kala aqaano xitaa agaasimaha waa ka hayaa buu leeyahay aniga laftigeeyaa saaran Haye.
miiska bal aan fiirino madaxa shaqada shaqaalaha saabiriin oo iyadoo isubtoole qalad ma gelin bal farsamayaqaanka hashim aan u baneeyo maalmo ka hor wasiirka maaliyadda waxa uu shaqo joojin ku sameeyey maxamed cabdi waare
war goobta teatalka iyo war bismillah war shaqadaas inay adag tahay ma moodaa war waa yahay Ba, ma iska qoslaysaan adinku haye
bal dib bal dib ugu laabo maya waa yahay maya bal mar kale aan kugu asaara ayaa ag jooga warkaasaa isku keenay haye waxaas ma jiraan marka waa yahay Eh, haye aan mar kale ku celino bal mar kale aan ku celino waa yahay Eh, aan ku celino maalmo ka hor wasiirka maaliyadda waxa uu shaqo joojin ku sameeyey maxamed cabdi waare waaya wasiirka maaliyadda haye ayaga waxa shaq joojinta isku saweera hataa ma fahmin haye waa iska qoslo
waaya bal eh, wuxuu leeyahay haashim yare weli eh, farikama qodna hashim Saabri- caawa waa la isdaba dhiga haye waa yahay bal waa yahay qalad kale uu hayaa aan fiiriya qalad kale uu hayo war-saxaafadeed ka soo baxay madaxweynaha hirshabelle khadiijo axmed war war goormaa gabdhihii madaxweyne maamul goboleed gabar waa la sugayay ma hadda laga dhigin waa yahay
aga sime haye markaan xilka qabtay Eh.
ba waxaa la jeclaystay inay gabadhu xilka qabato waxay leedahay bal waa yahay filsan xagman qaladkaas waa qirsanta sooma maya de waxaa ugu talagalay gabdhuhu inay madax eh, xil isku soo sharaxi karaan maadaama madax shaqo shaqaalaha ahay Aye.
madaxweyne maamul goboleed maxaa noo diidaya de waa dhiiragelinaysa miya indhaada waa yahay waa karaa Eh, barnaamijka qaladadka weli ku guda jirnaa Eh, saabiriin baa noo saaran miiska Eh, bal wuxuu leeyahay haashim markaan qalad kalan hayaa Eh, ka waran saabiriin misle mid kale lagaa hayaa Eh, eh, intaas ka badan ceeb waay qof dhan oo madaxa ay qof dhan oo madaxa ay Waa yahay, waxaan maqli jiray waa la isku haystaa wixii madaxda kaa dhigay marka waa la isku haystaa qaladaadka caawa haye waa yahay jila lagu joogaa Aye.
oo saabuunta igu hayst oranu saabuunka kuma haystaniyo waa yahay miiska una ka qaadan anigu waxaan kugu haystaa ay bal waa kaga yahay aan eh, haashim uga dhex baxo agaasimaha wasaaradda maaliyadda hirshabelle maxamed cabdi waare
wardaybal waxaa maxaa istaga dhiga isku warba maayo
wasaaradda hee kusoo bal ukaada mar kale aan ku celine agaasimaha wasaaradda maaliyadda hirshabelle maxamed cabdi waare waa yahay haye wasaaradda maaliyadda agaasimaheeda iware waaruu shaqadu hayaan hadeer
ilaa hadda saabira ma noo sheegi kartaa marka eh, agaasimaha eh, wasaaradda maaliyadda ee hirshabelle eh, xilka ninka haya hadeer ma war baa la tabinaya qalad baa la sheegaya yaa qalad la gelinaya war waxba ma sheegayna socdo Aye.
wax kale baa laga haya Ma- horta intaas ka badan waa yahay Eh, saabiriin misle mid kale lagaa hayaa hadda intaa maraya saddex saddex ah dee tarti waa ka baxda maxaa doonaya dambe haye waa isku dhammaata waa yahay Eh, weli wuxuu leeyahay fartamayaqaanku far baa ii taagan qalad kalan hayaa bal aan ogaano insha allah intaasi soo farageliyey madaxweyne khadiijo axmed waa yahay
dhigay sheegtay inay gabdhaha xeelo magacaabayso markay xilka qabatay wixii ka dambeeyay waa yahay haye Eh, agaasime eh, xala xafladda ka caddeeyay inay gabdhaha saa'id ula jiro haye jiritaankii ugu weeye marka hadda meeshaan aad joogno waxaa ku jira gabdho yar ragguna waa nagu badan yihiin marka dansuaya nin ay gabadha ugu magacaabay inay noqoto madaxweyne Ah, marka qadiijo madaxweynaha ka- oo laga yaaba dhegeystayaal badan inay ila jiraan leeyahay saabri warkeed waa run waa waa sax.
hubaa marka qadiijo xaggee madaxweyne ka tahay xaggee madaxweyne uga dhigtay qadiijo hirshabelle hirshabelle Aye.
waaya waa yahay Eh, saabiriin waxaan filayaa intaas ka badan aan laga hayn oo Waa isku dhammaatay.
waa isku dhamaataan filaya Waa dabcan mas-uulnimada intaas ka badan looguma daro waa yahay waa yahay Eh, dabcan een, waxaan u gudbi doonaa eh, wariyaha kale ku xiga ayaan u gudbi doonaa Eh, aad baa laisku hayaa caawo
caawinaada bulshada buu ku caan yahay raadiyahan cadaada camriga jiro heleele heleele sharka dhurso sharka dhurso sharabtii sharmak shidadiyo daawar rabbi kaashife shidadiyo daawar rabbi kaashife
bal waa yahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka qaladaadka wariyaasha raadiga cadaada sanadda laba kun toban iyo sagaal sadaq laba kun iyo labaatan oo aan ugu talagalnay sanad goorada shanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay raadiga cadaado raadiga cadaado waxaa la aasaasay sanadkii laba kun toban iyo shan bishii saddexaad shan iyo tobankeedii ayaa dib dhidabada loogu taagay barnaamijka waxaa si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ashar maarke iyo filsan degan waa yahay dad badan baa weli soo socda oo qudhaydu aan ku jiro oo filsan ay ka mid tahay caawa la isma dayn waa la ishaya bal waxaan siinayaa filsan degan yaa markaa noo saaran miiska filsan marka waxaa noo saaran maxamed aadan axmed meel dhaha maxamed axmed waaya ayadii baa kow bilowda caawa haye maxamed maxamed haybe haybe soo dhowo waa mahadsantihiin daadiyayaasha barnaamijka sharmaako suuley iyo filson iyo dhammaan wariyaasha kasoo qayb galay barnaamijka caawa waxaa moodaaba in in kaalmaha u horeeya loo kala gelaya qaladaadka marka anigu waxaan filayaa inaan si hoose u galo oo aan hal qalad ka badan galin waa yahay waa isubaa buu leeyahay haybe aan idin dhegeystayaal idinla socodsiiyo cusmaan iyo sidoo kale faa-iso waxay min toddobo dhibcood bay haystaa ama toddobaad qalad aan idhaahde waxaa shan haysta jile aniso iyo sidoo kale galad sabrina waxay haysataa afar qalad ayaa laga helay oo iyadana lasoo bandhigay bal markaan haybaan fiirinayna haybe haye ma isleedahay markaan caawa adiga qalad lagaama hayo maya isma dhahayo caawa qalad laga hayo ma laga hayo
waa yahay maxaa isleedahay imise qalada lagaa soo bandhigi doonaa isleedahay oo malay maaba inay jiraan ba haddii ugu badato waxaan isleeyahay waa hal kama badno hal kama badna bal waaya farsamayaqaanku wuxuu leeyahay bal anaa waxay keydsan yihiin haashim yare aan u baneeyo mar qura ayaa xalay marroobkii oo kale ah lagu garaacay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda
waraagaasima bal meeshaas ku celi waa inaan fahmina moodaa mar qura ayaa xalay marroobkii oo kale ah lagu garaacay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda bal waayahay mar kale aan ku celiyo bal mar kale aan ku celiyo
mar qura ayaa xalay marroobkii oo kale ah lagu garaacay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda waa yahay saraakiilka dowladda lagu- yaa garaacay yaa sa- wax garaacay
agaas maadaama aan aqoon qaladkaas waxaan ka sheegto waa iska qaata xabadaas
bal waayahay aye farsamayaqaanku wuxuu leeyahay mid kalaan hayaa bal aan u gudubna mida kale wax yar ka hor markii ay dowladda soomaaliya shaacisay in duqeyn lagu fuliyey saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda
ciidamada dowladda in duqeyn lagu fuliyo isla dowladdiina ay shaacinaysaa wallahi waa arrin xun ilaahayna ma gaarsiiyo bal waa yahay maya meeshaas waxaan ula jeeday daa'ishta ku sugan puntland aa duqeynta lagu fulaayo marka ma ahan ciidamada dowladda waxaa duqeynta lagu fuliyay waa yahay mar kale aan ku celinaynaa si loo fahmo wax yar ka hor markii ay dowladda soomaaliya shaacisay in duqeyn lagu fuliyey saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda
bal waa yahay haybe wuxuu leeyahay halkaasi qaladkaasna waa qaatay ma isleedahay laba hadda ku haynaa haybe qalad kalaa lagu haya ma isleedahay maya xabad xabad saddexaad u malay maa dhacdo bal waa yahay farsamayaqaanka haashim yar wuxuu leeyahay mid kalaan hayaa bal isagaa uga dhex baxo wax yar ka hor markii ay dowladda soomaaliya shaacisay in duqeyn lagu fuliyey ururka waa yahay bal qaladka waxaan sheegayaa waa saddex qalad baan haynaa qaladka afraad ayaan u gudbi doonaa saddexaad ayaan u gudbi doonaa bal markaan faahfaahinno dheeraad ah oo caawa ka soo baxaya duqeyn ay shabeellada hoose uga fuliyeen dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab aye kaas waxaa moodaa inuu yahay jile jamaa jile waa yahay war bal si fiican bal codka inoo maqashay bal haye dib aan ugu noqonaynaa faahfaahinno dheeraad ah oo caawa ka soo baxaya duqeyn ay shabeellada hoose uga fuliyeen dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab
qalad badnadaadii waa u malaynaya inaad codkaagiina aqoon weynayso caawa saabuuntiina meel iska saar war jiro kaas kaas waa adiga caawa maxarada iska qaado ma ku darsadaa
waa tahay ninka leera maxamed xaam haybe waxaa sheegtay in al-shabaab duqeymo diyaarada ay fuliyaan al-shabaab marka diyaarada malin ku duqeya bal waaye caawa qaladkan jilaabii saaraba aye codka waa jilaa leedaa bal waaya mar kale aan ku celinaa codka wuxuu leeyahay haybe weli codkaan aniga maahan buu leeyahay faahfaahinno dheeraad ah oo caawa ka soo baxaya duqeyn ay shabeellada hoose uga fuliyeen dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab waa yahay dhegeystayaal bal waa yahay waxaan u gudbi doonaa waxaan u gudbi doonaa qaladka kale waa haybe halkaanu fadhiyaa wuxuu leeyahay aniga qaladaadkayga ma badna bal haashim yaraan fiirinayna markaan hay-adda nabad sugidda iyo surdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa oo shaaca ka qaaday in la dilay magaalada bu-aale
ma magaaladii oo dhan baa la dilay walaa waa howl
bal waa yahay haye haybe wallahi taasuna waa wax lala yaabo magaalo dhan oo la dilaayo
caawa waxaan haynaa gobol dhintay iyo magaalo la dilay wallaahi waa howl bal waa yahay haye filson maxaa isleedahay haye maxaa kala jeeda magaalada la dilay Ee, kan waxaa moodaaba in kan la isaasaara moodaaba Haye.
weliba weliba haashim ku eeday maayo waxaan isleeyahay xasan ah, inta badan batriga sitee waa gartay ee, ninka leeraa ee, maxadow ma wadan aniga imbetri falsifaqaanka idaacadda arrimahaas ku shaqaleya marka ee, Waaye.
waxba iga eedan ma moodaa in laftaada aad hurdisneed oo waxba ka ogey marka wax akrinaysa aye maya ee, anigu waxaa imaada warka inta badan waxaan u badanaa warka habeen ee, inta badan ee, ee, haashim ma joogo oo garoon iyo u socota gaartaas ma maya agaasi farsamo yaqaanku casha ayuu ku maqnaa Ee, ninka qaladka u dawa adiga saaxib aad u maasan yahay Ee, haybe afartaas qalad baan u haynaa Ee, bal waxaan u gudbi doonaa ee, qofka kale ku xiga ama wariyaha kale ku xiga
bulshada buu ku caan yahay raadiyahan cadaada camriga jiro heleele heleele sharka dhurso sharka dhurso sharabtii sharmak jidadiyo kawar rabbi kaashife jidadiyo kawar rabbi kaashife heleele heleele sharka dhurso sharka dhurso sharabtii sharmak jidadiyo kawar rabbi kaashife jidadiyo kawar rabbi kaashife waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka qaladaadka wariyaasha raadiyaha cadaada ayaan weli ku guda jirnaa ee, sanadka waana sanad guuradii aan ugu dabaaldegayno sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay raadiyo cadaado Een, filsan degano barnaamijka ila wada filsan soo dhawow een, ka waran filsanay ee, ilaa hadda waxaad moodaa in koobkii ama saabuuntii aan cid qaadatay gooni u qaadatay aysan weli jirin.
sharmaako ma hayo wax barbardhac basa u yaala haye tartanaa lagu jiraa malayna toddoba lix shan afar aa lakala maraya biyaha iyo waxaa la dhahaa saabuunta markii hore la maraa waa laisku shubaa waa garta War qof kasta waxaa ka maqaya saabuunta biyaha laisku shubo haye filsan markan ayaana soo dhaweyn ama ayaana amaan qaadana adiga aniga
halis waaye waayahay bal waaya naga ilaale haye ayaan Waayo.
filsan iyo agaasimaha Eh, Een, marka caawa la isla faguraya malaynaye waayahay maislada qalad baa laga hayaa ayaan
maayo saan isku dhahay waxba lagama hayo dadaan la yaabay marka waa iska suga ana marka kayga bal waayahay ayaan maxamuud cali waxaan fiirinayna qaladaadka laga hayo intay la eg yihiin Eh, dabcan eh, ayaan waxay leedahay waana suba aniga Eh, bal farsamayaqaanka ayaan uga dhex uga dhex baxaya farsamayaqaanka ayaan u banaynayaa madaxweynaha koonfur galbeed Cabdixasi- cabdicasiis xasan maxamed lafta green
waayahay
lafta green cagaar
lafta gariin bal aan ku celiya mar kale madaxweynaha koonfur galbeed Cabdixasi- cabdicasiis xasan maxamed lafta green lafta green madaxweyne cagaaran
waxaan maqli jiray qadka cagaaran ee madaxweyne cagaaranna caawan haynaa haye
ayaan shirmako waadsantahay haye waxaan ba haddaanaba kelina u malayna magacii anugu haddii hadda soo dhawaaqle haye bal isku day markaan horta bal hadda isku day bal hadda isku day
mar kale life dhegeysta igu celcelinaya.
Haye.
waxaa leedahay ayaa dhegeystayaasha lagu caabeyn waayahay Eh, haye.
ayaana hayay qalad Eh, kalama sida waa laga galay waa ee, qaladkaad gashay
ayaan soo dhawaay Waxaan isleeyahay, mid kale ma jire Ay, la iska daay baasha haye farsamayaqaanka wuxuu leeyahay kuwo kalaan hayaa bal aan u baneeyo farsamayaqaanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo socdaal shaqo ku soo gaaray caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa xariga ka jaray dowlad goboleedka koonfur galbeed
war ma hereed ma hereed dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhan ma xabsi bay ahayd waaba hawle
ay ayaan ah waa la isayaa ayaa Ah, aye.
maadsantaa filsanay Aye.
war hameenaa la diyaarinayay Aye.
marka war qoraal oo uu khasaare qoray maalmii dhaweedoo waxay ahayd oo kii uu ku joogay kii oo mada- ra-iisul wasaare u joogay magaalada Aye.
dowlad goboleedka koonfur galbeed uu joogay qoraal laakiin warkii lagu magaalada u jooga markaas dhammaan habeenka warka akrinaysa Jo- baraha uu joogay haye marka warkii asaga kay dardarsoomay waa gartay Eh, waa mahadsan tahay Eh, kadib markii war soo saaruhu warka uu soo saaray ayay qaladaadkaasi u yimid Een, waa hagaag Een, eh, dabcan waxa markii qofku wax akrinaya waa laga yaabaa inuu mararka qaarkood uu qalad ka dhaco laakiin farsamayaqaan la yidhaha haashim baa wuxuu leeyahay ama qaladka ku talagal u samee ama gaf u samee waa diiwaan gashanaya adile ku taala waa yahay Een, bal waxaan fiirinaynaa markaan eh, qalad kale ma isleeda waa laga haya ayaanay agaasimalahana iga badan mid kale waa sii rabtaa
waayahay bal farsamayaqaanka wuxuu leeyahay mid kalaan hayaa Eh, bal aan u gudubno ayaa caddeeyey in dhammaystirka geyiga barawe
geyga geyga baraha horta maqabiyu ah markiisii hore
haye filson haye maxaa ka fahantay filson ha meel qabyaa la dhamaystirayo Haye.
dhulkii la dhamaystirayo
bal mar kale dhegeystayaasha aan ugu celino ayaa caddeeyey in dhammaystirka geyiga baraawe
haye ayaa laftigeeda waa qosashay markay maqashay ayaa haye masalada qaladkaas laga hayo Waxoogaa waxaa ka dhimanayaan filayaa u dhamaystirayay haye ayaan ilaa hadda saddex baan u haynaa Eh, farsamayaqaanku wuxuu leeyahay mid afraad baan hayaa bal ay uu gacantu taagayaa bal anka firinkaan fiirino ay gaarsiiso guud ahaan bulshada ra-iisul wasaare khayre
bal mar kale aan ku celin haye ay gaarsiiso guud ahaan bulshada ra-iisul wasaare khayre
waa yahay haye
bulsho dhameeya jooga waa yahay Eh, haye n ayaan ka waran bal mar kale aan ku celino ay gaarsiiso guud ahaan bulshada ra-iisul wasaare khayre ra'iisul wasaare khayre haye ay gaarsiisay caawa sidii saabiri nala jeclaata waayo meeshaas gabaraa la jeclaa haye waa yahay way mahadsan tahay farsamayaqaanku wuxuu leeyahay qaladkii shanaad baan hayaa Een, qaladkanaan hayaa bal aan fiirino eh, ayaan in dowladdu ay si wadayso mashruuca horumarineed ee madaxweynaha koonfur galbeed
waa yahay bal aan mar kale ku celino in dowladdu ay si wadayso mashruuca horumarineed ee madaxweynaha koonfur galbeed mashruuc horumarineed wuxuu noqday madaxna koonfur galbeed
waa yahay haye ayaan haye meesha bulshadaa kala jeeday laakiin se waa waa ka- waa iga fakatay haa madaxweynuhu aaday waxaa- madaxweynuhu aadan waa yahay Eh, haye barnaamijka weli waa ku guda jirnaa Eh, dabcan bal markaana een, q- wuxuu leeyahay een, haashim yare farsamayaqaanku weli su- far- faruu taagtaaga weli weli farbutaagaya wuxuu leeyahay qalad kala haya bal shan bay hadda maraysaa bal kolley eh, kii lixaad baan hayaa buu leeyahay aan fiirino dhismaha garoonka di- garoonka dhismaha garoonka diyaaradaha oo loo wado
Haye, mar kale aan ku celino dhismaha garoonka di- garoonka dhismaha garoonka diyaaradaha oo loo wado
dhismaha dhismaha Waa yahay. Ayaan haye.
loo wado agaasi waa maadsanta koonfur galbeed ugu dirteen kolley Aye.
meesha waxbaa ka socdee Ah, bisaga dhaha marka lix xaba waa sii marooyaa way kala waa socdaa yahay.
dambe bal waa yahay Eh, ayaan intaasaan ugu soo afmeeraynaa een, ayaan maxamed cali Eh, dhegeystayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa meel kastoo aad joogtaan waxaan leenahay caweysin wanaagsan barnaamijka qaladaadka raadiyaha cadaado waa wariyaasha raadiyo cadaado ee sanadka laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan oo si toosa dhegeystayaal idiga imaanaya raadiyaha cadaado
sanad guuradii raadiyaan cadaada dhulka hooyadii caalamka codsaday sanad guuradii raadiyaan cadaada dhulka hooyadii caalamka codsaday
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka aan ugu dabaaldegaynay sanad guurada shanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay raadiyaha cadaada dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan waxaan idin leenahay cawayse wanaagsan saaxiibada aanu jecel nahay barnaamijka khaladaadka wariyaasha raadiyaha cadaado ayaan ku guda jirnaa ee sanada laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan barnaamijka waxaa si toos idinla socodsiinaya anigoo ashar maarke iyo filsan degan oo barnaamijka igala qayb qaadanaysa wariyaashana caawa halkan ay gebigoodba joogaan oo raadiyo cadaado halwadanadiisa Een, bal markaan waxaan siinayaa filson filson ayaa markaan miiska noo saaran marka waxaa noo saaran xasan axmed maxamed xasan qasaaro Waa- mase faaiida ahayd waa tafaftiraha raadiyo cadaado haye soo wada madaxdii bay markale soo gaara bal waa yahay hadduu qalad galaa say u taal haye waa yahay mar tafaftiraha haddii la yidhaahdo tafaftiro iyo waxaas lama arka farsamaalka mar hadduu joogo haye codkiisa u baxa waa lagaa qabanaya waa yahay Een, xasan haye masalada qalad baa laga haya waata horta waa mahadsantihiin eh, madaxa ee barnaamijyada iyo agaasimaha radio cadaado labadaba mahadsan kaga magacina sida wanaagsan ay barnaamijka u daadeynaysaan halkan waxaa isku yimid saaxiibo badan oo qalad badan iyo mataqaana gafo badan ay ka dhaceen inta qaar barnaamij ay timinayeen iyo sidoo kale inta eh, qaar ay timinayeen eh, wararka iyo eh, inta barnaamij lafteeda ku ku jira lafteena waxa ka jira qaladan ka dhacay oo aadna warka haynin oo aan jecel in dib lagu qoslo dib loo soo xasuusiyo ee saaxiibada halkan ku sugan Waya.
Eh, marka xigta eh, qofka- dadku waa bilaadan qalad waa ka dhici kara laakiin aan wax caawa aaminsana maadaama aan tafatira aho wax kasta oo dhacan qalad ka ilaasho eh, ma ma hooyadaata ma jirta qalad baa ka dhacay qalad baa ka dhacay waaye bal waa yahay haye jile waa ilaalinaya weeyaan ayaga kaa soo saarta tafatiraad tahay qalad haddaad gasho halkaaga qalad wuxuu u dhigmaa shan qalad baa ku guuleysanaysaa maasha waa suurtagal waa yeelay aniga maadaama haddii eh, rag baan la arkayo oo ma- isu- eh, isu wata mataqaanaa Bal waa eh, yahay.
bac madow biyo ku jiraan iyo ninka lacagad garafa iyo eh, saabuun ji- gees jir ka cunaya arkay
Eh, weliba sharaako Waya.
waxaa laleeyahay ha ninka wa- aad u carab carab carab laayaa laleeyahay aye waa yahay arabku waa suurtagal mar ah, waa xusdaan marayaan Bal waa laakiin yahay, eh, inta badan u bandi dadka eh, dhegeystayaasha oo reer cayaaqanana eh, in carabka wax ka jiraan ama wax ku sii yihiin midna ma dareemaan waa yahay wuxuu leeyahay adigu akhrisanta samayn carab laadahay
ma ma qarsana sababtoo maadaama waxay xaqiijin karaan ama caddayn kara waa dhegeystayaasha maadaama dhegeystayaasha ay yidhaahdaan eh, ninkaas waa carab laaya in kale eh, ayaa kala caddayn kara waa yahay waa yahay Eh, waa yahay Eh, barnaamijkan gudagalaynaa farsamayaqaanka gacanta ii taagaya laakiin dhegeystayaal haddaan idin xasuusiyo eh, sidaad la socoteenba dabcan lagana yaaba meel ila ku qorateen Eh, saabirin iyo haybe waxay noqdeen eh, afar afar qalad baa laga helay ama afar dhibcood sidoo kale en, eh, jile iyo aniso iyo galladna waxay keeneen min shan dhibcood oo ama shan qalad En, lix waxaa helay caawa koombada biyaha waa diyaar
lix waxaa helay rag rag badan meeshaan isdhihi karta ama mayranba aan isleesho jaanis Waa- u helaanba inay saabuun helaan iyo garafo biyo kabax Waa kabaxa yahay, mayran meertaan caawa eh, faa'iiso Xasan kole jilay Shariif- ugu badantaa isleeyahay oo Waa- intaan aan ah, meelaan ka bixin marka Waa- caawa waa- meelasha u diyaar u yahay waya xasan Eh, faa'iise xasan shariif iyo cusmaanna waxay heleen min toddobo Eh, laanta ay marayaan iyaga caawa iyaga- waa dhaafeen waxay iyaga- helayaan iyagaa ugu sarreeya.
abaalmarin alwaaxa helayaan caawa waa yahay War alwaaxa maxaa lagu samaynayaa Waa yahay.
taliya?
bal waa yahay eh, so soomanana wuxuu haystaa shan Eh, caawa xaaladdu waa cinta karaamana wuxuu hayaa shan isagoo laftigiisu kama liito Eh, dabcan waa yahay marka en, khasaaraan u gudbi doonaa en, tafatiraha idaacadda dhegeystayaal laakiin waxaan idin leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan Yaa raadiyaha lagu cadaado ayaad adkeyn, weli- xoogaa ha- ha- waa ha- yahay.
halaga duco.
bal fursamayaqaankan dib ugu noqonaynaa فرصة شربتي شرمك شدة ليا كاور ربي كاشفة شدة ليا كاور ربي كاشفة الليلة الليلة شركة درسو شركة درسو شربتي waa yahay farsamayaqaanka haashim yare ayaa wuxuu leeyahay anigu madax iyo majaba waa iyo dadka dhanba kulligood wuxuu leeyahay codkooda waan qabtaa markii qaladaad ay galaan caawa waxaad moodaa si gooniya in barnaamijku xiise u leeyahay bal xasan baan firayna wuxuu leeyahay qaladaad laygama hayo anigu oo waan ishubaa bal xasanow qaadka lafta waxaa suurtagal ah saaxib inuu ujeed gooni xambaarsiyahay Bal waaye.
oo uusan farmasaqaanku uusan qaban maaha cid kale qabatay bal waayahay aan ogaana waaye cidda qabatay kale farsamayaqaankii meesha leedahay asagaan ogaanaynaa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ee dowladda federaalka soomaaliya ka dalbaya joojinta qaadka ka imaada ciidamada dowladda federaalka
Kaasha. ciidamadu ma ayaga qaadka keena mase ayagaaba dowladii uga hortagayo ee amniga ilaalinayay waa suurtagal baan leeyahay qaladkan kolleyba waxaan isleeyahay eh, mar ay ku jiraan ahay warsasaar aan ku jira ahayd marka eh, qod baan war u diyaarinayay qofkaas wuxuu yahay war ii aqri marka eh, meel waan ka fikiriyay qarash- eh, shaqo kale aan ku jiray marka ma aqaan soo dhaca qaladkas aan mar kale aan mar kale ku celina bal qaladkaas Eh, si dadku ay fahmaan mar kale aan ku celinaa farsamayaqaanka haashim yare aan u baaqaya golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ee dowladda federaalka soomaaliya ka dalbaya joojinta qaadka ka imaada ciidamada dowladda federaalka soomaaliya alla alla ceebta astur dad maqasho wuxuu walaa ma asturna walaa taa tire taa tire ciidamadii iyo isku daraya dowlad qaad keenaya waa hawl warbu ahaa ee, caawan aan diyaarinaynay oo maadaama ay barnaamijkan aan usoo soconay marka waxay ahayd oo waqti aad noogu gaabnaa oo barnaam- warka aan diyaarinaynay ee, warsasaarka lagu jiro oo filsana warsasaarka qeyb ka ahayd marka iyagoo diyaar leh warka ibs iyada ku haya Ee, sharmaanka geeska ka soo wacaya marka waxaa iska kadarsamay sharmaanka soo wacayan warka aqraan kala goli waaya marka
laakiin tifaftira dhanaa tahay taas qiil kuu waa noqon ya- waa mayso yahay bal eh, farsamayaqaanka wuxuu leeyahay qalad kalaan hayaa en, eh, farsamayaqaanka wuxuu leeyahay qalad kalaan hayaa bal aan isaga farsamayaqaanka u banayno iskuulka iyo caasimada galmudug ayaa wajahaya culasyada dhinacyo badan taabanaya iskuulka iyo caasimada galmudug ayaa wajahaya kaale kaale caasimada galmudug oo dhan ma hal iskuul baad ku soo koobtay yaa wax lagu baraa iskuulka waa weynan badanaa
iskuulkaas ee, kolleyba warsaarka ah, ka jawaabaya iyo farsamayaqaanka idaacadda ee, warkii habeen caawa qeyb ka ahaa laftiisa Ee, war lasoo diro oo liidkaas aqrinayo ahaa marka qalad goley qolasna waa qaata waa ogolahay qaladkaas laftiis waayahay xasan khasaara safuftiraha intaas baan uga gudbaynaa waxaad moodaa in eh, dabcan qaladkii labaad oo loo hayo hayo filson midda kaloo dhacda waxay tahay mataqaanaa Ah.
caawa markii la yidhi wariyaasha qadada laga hayaa Eh.
farsamayaqaanku qadadankayo khasaare wax qadada kama hayo oo wuxuu Hay- yidhi wuxiise halkaata kusoo dhamaysto Haye.
isagu loo radayi karaan wagta Haye.
marka waxaan caawa ilaawa ilaawa inay war soo saarka galaan sidaa qalad uga qabto haye waaba karaaba dhahaya halkii
waayahay dhegeystayaal barnaamijka iskuulka iskuulka caasimada een, een, galmudug waayahay barnaamijkan weli ku halkii hal guda jir- iskuul oo dhan ka dhigayba haye waayahay eh, barnaamijkan ku guda jirnaa
raadiyahan cadaada codka siiya shacabku codeeyayo caalamka wada jiro
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka qaladaadka wariyaasha raadiyaha cadaadad sanada laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan oo aan ugu talagalnay ama ugu dabaaldegayna sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegtay markii la asaasay raadiyo cadaado ayaan dhegeystayaal habeenkii labaad ku guda jirnaa caawa barnaamijka xiise gaara ayuu leeyahay markan waxaad moodaa in aniga iyo filson iyo nala soo gaaray oo dadkii iyo farsamayaqaanka umbaa naga dhiman hadda bal markan waxay leeyihiin dhegeystayaasha adiga sharmaarkaha lagu hormarinaya agaasimaha ee xasan khasaare iyo saabiruuna xagga fadhiya waxay leeyihiin bal adigu noo naso Eh, iyagaan ku wareejinayaa si ay qaladaadkayga bal usoo bandhigaan soo dhawaada saabirin iyo eh, xasan khasaara waa maasanta saaxiib eh, waa kaa mahadcelinaya sida wanaagsan ee barnaamijka u taminaysaan kolleyba waa soo barigteen dad badan ceebtooda caawa meesha lasku garaafeeyey marka garaafeynta noo dhamaan inaad meesha adig laftarka baan ka qad maadaama aad mas-uuliyiintiina tihiin haddana caawa qosarka aynu ku roonanaynaa haye waaye soo dhawaad Eh, haye saabirin
Eh, xasan waa siduu sheegay agaasime Een, cabaar badan waa la isku qasla waxaa inoo hara un weelabadiina iyo farsamo yaqaanka marka waxaan hormarinaynaa agaasimaha sharmaako een, dad badan dhegta waa taaga marka sharmaako la maqle Mm.
sharmaako suule iyo qaladkiisa dhegtaa loo taago marka qaladka shirmaaka sule bay muxuu noqon doonaa ma war buu noqon doonaa ma muxuu noqon doonaa maadaama agaasimihii idaacadda u yahay qaladka ka dhici doona waa qalad nuucee ma mid yarba ma mid weynba muxuu noqon doonaa Waxaan ka ba- waxaan ka baqayaa maalmihii xafladda uu qaban qaabinayay inuu ku cudur daarto yira maalmahaasay ahayd taas suurtagal ma taas lasaga yeelan caawa dad baa marada ka rida marka anagoo caawa inaan marada ka ridna yeelmin agaasimo iyo waxaasi waa naga weyn midna breg u qaban mayno waxaas anaga Waa- waa yahay eh, xasanow laakiin hal arrin aan rabaa in ka cudur daarto Eh, horta inta badan aniga idaacadda w- jadwalka aan ku leeyahay waa subaxdii warka Aha.
subax iyo barnaamijka subaxa aan galaa En, inta badanna barnaamijyadii wararka aan gala live baan u galaa ama si toosa En, waxaa dhacda mararka qaarkood iyadoo shan daqiiqa ka dhiman tahay ama saddex Aha.
daqiiqa ka dhiman tahay ama Mhm.
laba daqiiqa ama hal daqiiqo ama astaantii ay saaran tahay inaan stuudiyaha soo galo deetana warkii aan si live u galo dadku ma qaadan Marka- karaan agaasimo idaacadda qalad galay marka eh, Waayahay.
waxba haas ku Maya, magmaamoyda leefkan eh, galay waa soo daagay intaas- waxaas inta kaa dhigaysa mee waa soo soo socotaa Cas- casanow intaa waxaan ku darayaa dabcan aniga bini aadan baan ahay waan qaldami karaa Eh, marka laga soo gudbo agaasimidnimada wariye meesha ka tirsan baan ahay warbaahinta radio cadaado laakiin ay yeeli karaanba dadka uma dulqaadan karan agaasimo idaacadad oo qalad galay oo meeshii ay dadkii tababarkii qalad ka galayeen qalad galaya dadka uma dulqaadan karaan xasanow mararka mararka Eh, mid kalaa jirta agaasime waa laga fiican yahay caawa dhanka cudur daaratid farsamo yaqaanka u waa ogolna laakiin waxaan rabaa dabcan in la ii cududaaro eh, soo jeedkayguna waa badan yahay habeenkii waa yahay dadka dhan waa dhafraan oo kaa dhalinyaraysan yihiin soo laysma dhigi karo
bal waaya farsamayaqaankaan siinayna insha allah faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya duqeyn ay dhaqdhaqaaqa al-shabaab la beegsatay dhaqdhaqaaqa al-shabaab deegaanka
muxuu noqon karaa dhaqdhaqaaq al-shabaab dhaqdhaqaaq qarax la beegsaday Adeegsiyada suurtagalaya.
Maxay iska dooneen horta isla Haya, ayagii wallahi waa arrin la yaab leh kowdhe laakiin anigu isma lahayn qaladkaasaa lagaa helaya isma lahayn laakiin waxaa laga yaabaa in habeen inaan habeenkaas dhafray Hee.
subaxdiina ishaydu waxoogaa indhaha si fiican u arkayn oo kiyaalihiina aan kasoo tegey Sa- saabuunta iyo biyaha yare meesha ii yaala waxaan dhihi lahaa la iga laaco bal waayahay waa gartaa caawa marka samaako qale waa qaladka wuu soo socdaa laakiin waa kii koowaad laakiin suurtagal waxa ayna bacmada biyaha ku jiraan sal weliba sal ka daloosha oon kaa garsin intaas biyaha isa daadin iyo saabuunta inaan caawa kugu almarno oon kugu mayrno maya maya ismale filsan baa kaa darma isleeyahay waa suurtagal waa soo socdaa farsamo farsamo filsan iyo agasitaan isleeyahay cusmaan iyo farsamo gacanta tagaya
ay ka laabatay saamiga ay ku lahayd magaalada berberaa
saamiga berbera lagu lahaa maxaa magaalo waa magaalo soomaaliyeed kana tirsan somaliland saamiga ee ku lahaa cidda ku sheeganaysa waa tee bal horta alla igu celiyay midaan ay ka laabatay saamiga ay ku lahayd magaalada berberaa yaa saami lagu lahaa yaasa laga lahaa maya warkaas waa xasuustaa subaxan galay n saamiga waxay ka laabtay wuxuu ahaa eh, dowladda ethiopia aan ka hadlayay warka eh, waan xasuustaa subaxdaasi farsamayaqaanka wuu fadhiyey warka si life aan u galay iyadoo markaa astaantii saaran tahay Eh, dowladda ethiopia waxaa la sheegay wargeys ka soo baxay ethiopia wuxuu sheegay in dowladda ethiopia ay ka laabatay heshiiskii ay la gashay
dekada berbera saamiga ay ku lahayd saamiga ay ku lahayd adna waxaa sheegtay in ay ka laabatay berbera saamiga ay ku lahayd gormee saamiga wada gale waayahay eh, kolley dabcan eh, sidaad ka warqabto waxaa qaybsaday eh, berbera dekedeeda ama sheer baa lagu noqday Aha.
imaaraadka carabta Mhm.
ethiopia iyo iyo somaliland Aha.
somalilandna boqolkiiba soddon leh eh, ethiopiana boqolkiiba toban iyo sagaal leh saasaan filaya marka warkaasaan ka hadlayay dekada laga wada hadlayay marka maadaama aad tiri eh, berbera saamigii eh, ay ka laabatay ethiopia Ah.
berbera miyaa la wada lahaa oo xogta lagu heshii ahayd mise waxay ahayd eh, maya waa waan waa ogolaa taas laakiin dabcan sa- laakiin warka qaabkaan u waday Een, sidaas u ahaa midaas waad qaratay horta wax kale ma ogasha mise waxaad leedahay waa Ma- labada un ma hubo aniga laakiin waxaan isleeyahay Hmm.
aadaan u taxadara inta badan markaan warka liveka u akrinayo gartaqaadka laga hayo ma farsamada subaxii iyo warka subax subaxa gasho u badan yahay Eh, mise waxaa jira Een- eh, barnaamijyo kale ood gashaa leedaha qalad noocan oo kale waa ka dhicin waa laga qaban karaa xasan inta badan aan warka subaxaan galaa Mhm.
Een, saad ka warqabtana warka subax markii eh, idaacadda la yimaado alisaydi Aha.
warar lama helo Mhm.
aad bay u adag tahay wararka helidooda Eh, waxaa mararka qaarkood dhacaysa iyadoo istaantay kuu saaran tahay barmusyaha ka dhigan waran waaye iyo hoosaan sii saareeda caaw qaladka farsamahan kaa saaro wuxuu taagan yahay caawo ah Eh, hala ii cududaarayo waaya waan hurdaaye waa ogolahay hala ilaa isku Waa- dhegdhegin waa- waa ogolahay anigu laakiin anigu saabuunta qaadan bay kule caawa waa huba Eh, jawaan saabuunta- hadaada ku qaadana ficnaaleed waa yahay waxa soo socdan dhowl ujeeda bal waa yahay mid kale anigu ismali waa laga hayaa bal farsaqoyanka
saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee gobolka jubbada hoose weli kama aysan hadlin warkan ka soo yaray deegaanka diif oo ku yaala xadka soomaaliya iyo kenya deegaanka dib kasoo yar muxuu ah farsamahanka marka waxaa suurtagal inaysan wada fahmin ee dhegeystayaasha iyo saaxiibada kale stuudiyaha ku soo marka farsamaqa bal waa yahay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee gobolka jubbada hoose weli kama aysan hadlin warkan ka soo yaray deegaanka diif oo ku yaala xadka soomaaliya iyo kenya waa gartay Eh, deegaanka dib war baa ka soo baxay bal xogtaas maanta eh, Eh, baahinaysa ama dhegeystayaasha la wadaagaysa waayahay, ma subax eh, baheed ma xilli kale ahayd ma war subax baheed gorma ahayd xasanow isla subaxdaas aan warkan berbere ku saabsan ka hadlayay ahayd oo warkan ku saabsanaa diif Mhm.
Eh, diif waxaa ka dhacay eh, dabcan saan filaya dagaal ayay ahayd Aha.
Een, jubbaland iyo shabaab- ah, dagaalamayaasha al-shabaab dhexeeya dhex maray deetana eh, warka waxaan sheegay in jubbaland ay dagaalka eh, saraakiisha ay ka hadleen dagaalkii aad iyo aad.
marka weli warkan ay soo saarin baan lahaa Mhm.
marka dabcan waxaa dhici karta in meeshii saraakiisha eh, iyo inaysan war soo saarin Aha.
ay sidaasee kay waa xirantay garta marka intaan qalaa hal subax inaan wada gasho ma qarow ah habeenka aqardaa keentay ma in habeenka dhafartaa keene maxaan keeni karaa maya subaxdaas waa okyaali baan kasoo tegay okyaali baan kasoo tegay oo subaxdaas kaalan ka soo tagay habeenkii waa dhalimadii horta saa ugu dhaca farsamo ku noqon mayda Bal marmasiye waa- farsamo yaqaanka farsamo yaqaanka haya
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan weli waa maamulka cusub iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug ilaaha ila allah waxdan agaasimadan waa idaacadii bay Wartan- galin wartan wallaahi tani caadi ma max loo dulqaadan kara ma tani waxay u dhigantaa afar qalad oo u galay qof weriyaa wallaahi tan caadi ma anba idaacadii muujadii dhan baad war maya ilowdaba tan tan abriil baan ka qabaa aniga maya maya maya maya tan Farsamo tan- yaqaanka.
tan waxaan u maleeyey ma- ma- bal tan yaan lagu celin saaxiib yaalo war tan yaan lagu celin
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan weli waa maamulka cusub iyo madaxda dowlad goboleedka
maamulka cusub iyo ninka leera studio idaacadda ay noqdeen eh, gormay soo fariisan studio ayay studio noqdeen warniyo subaxdaas waa xasuustaa kowdhe subaxdaas waxaa weeye anoo warka ku jira aa albaabka dabayl xoog le soo garaacda waxaa marka jugti iyo dhan waxaan isna malaha qarax baa dhacay Wixii aan oo baqatay sheegay waa ku garan waayay.
kaatubaya aslada marka caawa Ah.
studio dhan waa bedesho oo- bal waaya Eh, bal eh, qaladka xiga bal farsamo yaqaanka ismali mid kale lahayaa faahfaahiino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya eh, dad u dhashay dalkeenan soomaaliya oo dowladda soomaaliya ay ku karantiishay raadiyaha cadaabas
waraade urukaash urukaash qolqolka karantiilka ku jira ii sheeg aan ka fogaada meesha walaa hawl baa ka taagan maanta maanta wax maqlay soomaaliya hal qof lagu qabtee galabta dhan dadka wariyaasha biyaha lama cabin haddaan War keenta dad baa waaye.
lagu karantiila xarunta والله والله عاوز كل يلا وانا قصلني وا رد على كرنتين لقطه بلا نقطه حرنت القدوه ولا كرنتين ما تنقيل ملهن تن wax qiil loo bahay maya wax xasuustaa ku daragaasi hal mid baa ku fiicnayd Ah.
wax kastoo lagaa soo sheegay waad xasuusad tanna xasuuso ها ما تن ما تنقيل وما هي warka noocan inaad tagiso tira radio cada wax lagu karantiil ee dal laga helo cudurka coronavirus gormay ما ما تن ما حسوست ما ملها waa riyoonayaan u malaynayaa
marka horta saa kasoo habeenkii sabab ah inaad nooc- hal noocan ku hadasho dadka la wadaagto niyo dhibka jira wuxuu yahay habeenkii xil dambaan gaara shaqooyin baan qabtaa marka haddaan habeenkii subaxdii aan okuyaalaha soo qaadan bas weeye marka waxa weeye laakiin tan qiil uma hayo tan ma aqaan sida xaalku ahaa Waa midda gar- tan ka horreysay waxaan kuu sheegay in ism albaabka xoogu garaacmay oo qaraxmay oo soo Marka- dhacba.
haa taas ma fahmi Waa gartay.
Eh, marka tan qiil uma hayo uma lamay farsamayaqaanku mid kale inuu hayo waa suurtagal bal ah, nala hadlo eh, farsamayaqaanku sideetan iyo sideed dhibic shan mega hertz
wallaahi tani waa waa waa qosol waa dhaaftay waragaasi idaacaddii wax ku saabsan uunbaad baqalad ku gulaysaa saan baad saabuuntii iyo biyihii ku sidataa wallaahi waa iga qaadata caaw ma qaadan saaxib u kaale maya tan tan u waa jeedaa loo xambaarin xataa gacmaha ku qaadan maysid bal waa yahay eh, anigu farsamayaqaanku bal nagu cesha mar kale ah nagu celiyo bal waa yahay sideetan iyo sideed dhibic shan mega
konton jeer buu laqa wallaahi ana u jeeda badan iyo hadda Laga laga laga dhigay.
sheegay subaxdan muu jeedaa subaxdan waxa weeye subaxan soomanaa bay ahayd marka ee maadaama aan waxaad ku soomanaa fikiraysa oogaa- inaad dib ugu laabato raashinka xafadda dib ugu laabato maya kuma laa hor- raashin kuma mid laa kalaa jirta subax hore soonka lamaba dareemee ya subax hore soonka lama dareemo maya anigu subaxda waxaan u dareemay xil horaan kaca talaad subaxan kaca marka xaalku iguma toosnayn bal waa yahay bal eh, wa- waxaan markaan eh, kulli aan fiiriyo dhegeystayaasha eh, meel walba joogta habeen wanaagsan ayaan leenahay Eh, farsamaqaanka markaan wuxuu leeyahay eh, qaladka sharmaako intaas soo kooyayaan waxaan markaan usoo laabanaynaa eh, dhankiisi filson bal filson eh, soo dhawow eh, barnaamijyaa tebisa warar baa tebisa suurtagal ma tahay in qalad laga hayo oo eh, qalad uu kaa keedsan yahay maadaama aad eh, madaxii barnaamijya idaacadda ataa
qosol ku jiraa umalaynayaba qosolka kaliya lagu aadiyey Aha, marka waxa maba caawa- isdhahaya maqalad iyo waxaasa soo gelayaba qosolkii le halkaas ka camirinaya mahe marka bal qalad caawa ma aaminsantaa laga hayo maadaama barnaamijyo iyo warar aad tebido haddana madaxii barnaamijyada aad tahay oo aysan suurtagalin qaladba kaa dhacbo maadaama aad eh, madaxii barnaamijyada aad tahay iyo madaxweyne barnaamijyada qasaar hal mid horta lagu qabanay Aha.
barnaamij waxa la yidhaha qalada ka gasha ma lagu qabana because of maba galaba barnaamij moogta waa gartay marka eh, qaladka ma wararku noqon doonaa ma barnaamijyo gaar buu noqon doonaa m, toddobaadyaal qaybo ka mid a waa qabataa bal qaladka sidii kartoo laga qaban karaa ay ah, muxuu noqon karaa magacyada maaragta oo wadamadaas kale aan karin Aha, maayo aha.
inta kale xad le Qasab lagu loo- qabanaayo filsan waxaa loo indhaheeda laga dareemaya in xataa qalad badan oo kii agaasimaha ka badan ama ka daba dhow in laga hayo inaa inaa qalad oo maaragta magacyo maaragta aan soomaaliya ka baxsan aad iyo aad aan ahayn muumalayaan lagu qabanaa bal magacyada qaladka saxaga- as dhigi karta waa gashay caawa intaan la gaarin ama ah, uusan farsiimaqaanku noo daarin mid kamid a nala wadaag maya aniga qaladyo badan waa jiraan laakiin mid kamid si horda nala wadaag mid- maadaama aad tiri qalad oo laga haya wadamo qaybo kamid aan aqoona jirin magacyadooda magaalooyinkada Walaa bal mid wadamo- nala wadaag magaalooyinkaas xaa kamid a wadamo waxaa jira oo aanan taliyaashooda xataa
magaalo taliyaale magaalada xataa kasi- maga- magaalo taliy waa qaladka lawa
Eh, wadamada taliyada ka wadaa dee waa garta bal waayaha intaan na gaarin bal qaladka mid nala xusuus bal hal mid magaalo ma- hal magac kaliya kugu adkaato oo markasta kaa hor timaada
wallaahi horta maxaan dhahaa wareer ma haye waxaase Eh, haye. bal waa gar farsimaqaanka taliyaha booliiska hirshabelle korneel xasan dhicusow oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay noqoni doonaan madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle
madaxweyne ku-xigeen may noqonayaan ciidamadu
ma maqal baan igu soo xilsocodsiisan Taliyaha booliiska hirshabelle korneel xasan dhicusow oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay noqoni doonaan madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle
May noqonayaan.
maxaa ka wada filsan bal inoo fasil ma xasuuso taasi marka qaladka iska dhacay aniga koley waxaan ka waday madaxweyne ku- een, madaxweyne maxaa- igu soo cel Waa gar- taliyaha booliiska hirshabelle korneel xasan dhicusow oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay noqoni doonaan madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle waa garta Ah, horta xafladaas waxay ahayd aan umaleyna xaflad tababara oo maaragtay tobar ciidan Tababar hirshabelle loo ciidan.
tabaro booliiska lagu soo xereeyay Ha.
bal waa garta qaladkaas noocoo dhacay xagaa ka tababarkaas fikraysa waxaan ka waday tababarka ciidamada waxay noqon doonaan kuwa een, deegaano badan oo hirshabelle ka mid ah een, een, eet- aad een, aamaankooda u ilaaliya Waa gartay.
Marka inay Maxay kula ka socdaan qayb tan noqonayaan- ciidankii maanta inuu waxay yiraahdo kula ciidanka ciidanka socdaan loo umaleyna tababara.
anigoo horta warkii anoo ku jira waxaa dhacday telefoon ay soo dhacdo Ayi, waa gartay telefoonka warka anaa telefoon kuwa shaqulsay warka anaa akrinaya isku darsaday waa garta telefoonkaas ma maxaa ku ahaa qasaaro qasaaro qasaaro gabadha ayaa loogu daray sharmaaka suule caado dhawaxa ku haya fii dambe fii dambe alaga leexdo marka sidaa loo dahay
farsamo qaad kale xigay maadaama qayb ugu dambe barnaamijka aan kusii saqayn intii ka qayb qaadatay suuragelinta tababarka isagoo tilmaamay in ciidanka looga fa- fa- fadhiyo
hadda meeshaas waa hafasho waay wax yar oo iska iskaga saxda umalaynaa waxaan waa qalad maadaama haf haf haf imisa jira cimilo boodan hadee kira mataqaanaa looga fadhiyadii bis xoogaa yar jagbina kumbiyuutarka waay umalaynaa sidaas oo kaleeta anaguna biyaha kuugu badayna bacmadooda ku jira
bal intii farsamaqaanka ka qayb qaadatay suuragelinta tababarka isagoo tilmaamay in ciidanka looga fa- fa- fadhiyo waxaas qalad maaha qasaarahaas qalad maahe waa garta qalad maadaama haf haf haf haf maadaama qalad wax uu yahay yar oo waxaa qalad waayo beenbeen waay noo ma- qalad uu yahay horta qaladka waxaa laga qaataa ana ku indhadayna xoogaa yar oo dhuunta waxa laga yaaba inaan saxdo xataa oo xoogaa yar oo maaragta intaa xataa soo celinaa inaan laba jeer maadaama eh, qalad uu yahay eh, qiro qaladkaaga maadaama eh, dhegeystayaashu eh, qaladkaas ay dhegeysteen aynan barnaamijyo ama war aad qabata ay ku dhegeysteen Eh, qiro
in kaleeta ma ma kala ma ma kala xaqiiqsanta warkaan ha waxaas oo hafhaftaad hafka wax yaroo iska nadiifa waa kan
garta saaxiibada kale yaa warkan yaa gacan taaga iyo aaminsan inuu qalad yahay filsan ka dhaca warkan
inuu qalad iyo inuusan qalad ahayn horta ma kala Eh, galad maxamed raahe horta xasan waa ujeedaa waa qaladka ugu weynaa wey as dhihi karaa anigu meeshii laga rabay warka inay akhriso waadi markaas ee sheegtaba
waxaas xatasho waay dee xoogaa carab la-aanta la tilmaamayay ayadaa qabtaa dhihi karaa waa garta cismaan axmed maxamed cismaan haye bal eh, qof xigaata horta xasan waxaa moodaa filsan inaa caawa wax kastaba inkiraydo laakiin kanoo kale wax inkir maayo maahan oo haf haf haf ee boqol jeer ku celinaysaa qasaaro mid kalaa jirta een caawo markii barnaamijka uu bilaabanaya qaybihiisii hore waxay kugu eedeynaysa inaad carab laadahay hadda booska carab la-aanta ayada la wareegtay haf haf haf haf maadaama ani wax ka sheegayso oo leed carlaan baa tahay eh, Eh, hadda- waxaa moodaa hadda- hadda in hafaaf ay soo gashay Ah, qasaaro su-aal weydiina waa kay, waa soo- qasaaro aha.
nasiibkaaga tijaabi dhe nasiibkaa jitaabi
warnii baa waxaa dhihi weyso waa naceemayso loo tijaabiyey marka dhig
waa qaadanaya eh, waa qaadanaya wixii in lagu tago laakiin qaladka kaa dhaca qiro oo adigu qaado Ah, qaado qalab kale maadaama aniga nasiibka jitaaba agu qabato caawa aad ka dhigtay eh, waxa la yidhaha mataqaana eh, carablaan aad ka dhigtay qaado adigu hafhaftaada in carblaanta qaado
qasaar waa nafashlasada waxaa la rabay inaad tirahdo qaybaha dambe ku sheegay horaad ka tiri wixii fashi tahay meeshaan ku eedeynayna xasan u yiri maadaama aan eh, kalsooni badan isku qabo in nasiibka jitaaba aysan carablaan isku qaadi kara aniga
hadda sii wada arrinti malaga salaam ka dhihi lahaa anigaa laba soo tijaabaaray moogtaa maya laftigaa meesha kaga marido hafaftiga ka badato waxaas qalad ma lahan wax yar adiga waxa waaye oo waa gartay filsane eh, dhegeystayaasha ama eh, saaxiibada stuudiya ku sugan eh, warkaas waxay badiyeen inuu qalad idaacadda ka dhaca uu yahay aniga adiguna aad waxaa aaminsanaya gashay inuusan qalad ahayn aha oo maadaama waa xoogaa yar laga- waa maaragta laga- ma- waxaa laga yaaba xataa in mikrofonka marka wax ku jiro inuu jaqjaq tahay bal xasanow Farsamo aan kula gacanta taagaya.
weli faraha loo taagaya afartamiqaan hashim yara wuxuu leeyahay weli qaladaad kalaan hayaa bal qaladaadka kalaan u gudbina sidii looga hortegi lahaa degmooyinka hirshabeelle
maxaa laga hortega ma ma ma ma ma- caawada waxaa maqlayay magaala hormartay gabadha madaxweyne laga dhigay ee, maxay ahayd waxbaa buubay hadda waxaa keentay waxbaa wasiiraha duulay iyo marka la dilay iyo hobyaalla hobyaalla isku fariista iyo ashuwaas doqooye iyo waxbaha soo mar magaalo dhawaata iyo eh, maxamed cabdi waare balweyne hormara iyo waxbaha soo mar ma maqlaan hadda waxa la sheegaya ma maqlaan wax laga hortegi maayo.
sibqaanka marka gacan buu tagaya sidii looga hortegi lahaa degmooyinka hirshabeelle maxay waxa laga hortagaya bal warkaas eh, fasan la wadaag maya waxaa ka waday een, sidii looga hortegi lahaa dagaalamayaasha al-shabaab oo oo deegaanadaasi markaasi looga xoreyn lahaa waa garta marka halkaa ay ka fakeraysa maad maadaama tee degaanba hirsha kan laga hortagaya horta nin oo- nin oo mee saabiniin oo meesha itixaana lambarkaa soo dhaca hameen kasta markaa istira warka diyaari ay meeshan maanta x- ay faaraxooda ku haysaa warka aniga waxaa islaa taqaana xabadkaa bay ku haysataa
way iga shakisantaa miya
wala leen masayr baa jira haddii idaacadda warkeeda isi soo tari layahay warbal diib tartiib wiilashuna loo isku nasirsan sidaa weeye hadday filsanba wax soo sheegtay waxaa lagu qabsado barnaamijkii warkii waa ka tabila ah waa faarax ay filsan ku haysatay waa Eber waay, garta ay ku wala- haysato ay sabreen farsamayaqaanka waa yahay waa u gudbaynaa midda kale laakiin dhegeystayaal waxaan idinku wargelinaynaa in eh, uu yar xogaa dib u dhici doono warka habeen oo afartaiyo barka ku celiskiisa ood nooga barateen in afartii barka idiin soo gudbino barnaamijkan qaladaadka wariyaasha radio cadaada sanada laba kun toban iyo sagaal iyo laba kun iyo labaatan oo aanu idiin soo gudbinaynay sanad guurada shanaad een, ee kasoo wareegtay markii la asaasay radio cadaada darteed Een, ilaa hadda saddex qalad baa loo hayaa filson bal qaladka afraad ayuu leeyahay farsamo yaqaanka aan u gudubno munaasabadda waxaa ka qayb galay dufcadii afraad
waayahay
maxaa tiri filsan ma is xasuusataa goorma bax
bal mar kale aan ugu celinayna munaasabadda waxaa ka qayb galay dufcadii afraad hadda waad ka qayb gali kartaa dufcaad maxay ahayd dufcada waxay ahayd oo malaynaya ma ciidanba ma arday qalinjabidba ma dad shacab bay ahaayeen isla warkii tababarkii waaye oo maaragtay iyo aniga marka xataa markaan warkan galaya qaladkaan galaya ma ogeyn laakiin ee, waxaa ma aqaani
laakiin wax xusuusta somaan qaladka inuu ka dhacay ha waa xasuusaa isku war xataa waa ma habeen bay ahayd mase waa galabta maalin bay ahayd waraa ku jiray marka niyow waatana islaantii soomaaliya mid oo farax farax farax ku weysatay aad baa mahadsan tahay weli barnaamijka qalaadka ay wariyaasha radio cadado ayaa dhegeysanaysaan farsamaqaanka weli gacan buu taagayaa ee, qaladka xiga farsamayaqaanka bay munaasabadda waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle cabdiqani cabdulaahi saani goorma loo bixiy magaca
madaxweynenka hirshabelle ha ha goormuu noqda cabdiqaniga la sheegay Waa- ee, mid kale waaye madaxweyne maamul kuuba ee madaxweyne aniga ma maanaa maanaa kan waa jirta waa cid kale miya bal farsamaqaanka mar kale waaye ma jirto farsamaqaanka mar kale mar kale aan ku celinayna munaasabadda waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle cabdiqani cabdulaahi jeniyo cabdiqaadir cabdullaahi jenyo muxuu ahaa ee waxaas qalad kale waaye Aye.
aniga taas oo maba
ee qaliga wax aqrin- aqrin soomaa
cali guud waa- cali guud labaa ku cali cabdullaah guud labaan ku aqaan madaxweyne xulka galm ee, ninka la yaraa hirshabelle Waa gar- midkaan kale mid ah magac kale meelaha ku jiro ahay cabdiqaadir cabdullaahi jenyo waa horta taliyaha mid idin sheega horta mid idin Aha.
sheega ninka qasaaro dhahaa ma arkino habeenku war soo saarka leeya adayga waxaa ku dhahay markaas kuka qaldaa walaa Khasaaro saarka.
saarka habeenkaas laa laftirkiisas kalaa waa yahay een, farsamo yaqaanka ayaa laakiin weli- eedda afkaadaad ka gasha khasaare afkiisa lagama keenin bal waaya farsamo yaqaanka wuxuu leeyahay anigu cidda cidna maaragta saxaan u samayn mayo qa- ciddii qalad gasho waan ka qabanaya bal qalad dhexaad baan hayaa buu leeyahay lix bay sii maraysaa maadaama waxaas eh, koleyba usoo socda inay ku guulaysato eh, bacmadoo bi- dabada ka daloosho biyaha ka Ee, buuxeen hadda oo weli farsamada- biyaha daada rabaan Ee, farsa- iyo xabad salanto jirku geeska cunug cadgoon waaya farsamo yaqaanka aan u dayno taliyaha qeybta booliiska gorneel xasan dhicusow xasan gudoomiye meeqa xasan wadax waa garad imise soo celis fasan haye maxaa ku fahan?
mar kale mar kale aan ku celinaynaa ayadaaba isla yaabeen maad maad u sugteen oo wax yar dhegaysateen
taliyaha qeybta booliiska gorneel xasan dhicusow xasan gudoomiye meeqa xasan wadax waa garad xasli
Ee, hadda waxaan axmed qaana qad- waa garad qalabkaas u dhac iyo qodobkaas tiradii ka bato asaga dhan bisho qalaba ku baxaa walera waxaan dhaxa mataqaanaa Aha, ninka waxaa dhahaa laba xasan uu leero waa gartay
sidaa idiin sheegaa war soo saarka khasaara iska lahaa marka waxaa is dhahay niyo markaa Eh, qalad xasanka noocan ay aqriyay gashaa, xasanka eh, xasan aqriyay waxaa is dhahay ma asaga laba jeer soo ceeyey aha.
haddana waxaa is dhahay niyo warkaala adiga waxa xasan badan aniyo marka waxaad baadatay ma xasanada badso maadaama xasanna jooga ninkana xasan la yidhaha waxa Wada dhacda wada xasan ay noqdeen waa qalad ay gashay waa yahay eh, haybe baa gacanta taagaya haybe maxaa ku baxay waa gartay haybe u salaamanayna eh, filson eh, waa gartay imise ad hadda qa- ma aaminsantahay in qaladka lagaa jiro oo qalad kale uu kaa dhacay oo horta qaladkan aniga ma isdhahay ma qodobkan qalad laga soo qaban doonaa Aha.
laakiin farsamayaqaanka tole iyo qabiilada ka dhashay
markan Waa waa gashaa, waa ku dhacaa, wey.
Ama waa kan waa meesha guddan bay taagan tahay waxaa rabtay in, eh, lagaa tago bal qodob caa waxaas le intaas ka badan dembi waa layga qalee aye Een, intaan farsamayaqaanka gacantiisa gelin waxay ka mid tahay filsan meelaha haddaan marayno toddoba sideed baa noo dhiman meelahaas dadka kaalinta koowaad ku gelaya inay jawaanada iyo bacaha biyaha loogu shubo caawa kuleenaa jira weliba aniga iyo khasaare iyo dad fiican baan noqonaynaa afar iyo labana kala maraynaa Waaye- waaye- sharmaasuudayo xambaarsanaya laab waa yahay saabirinay bal markaan aan fiirino eh, farsamo yaqaanka munaasabadda waxaa ka qayb galayay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle mudane maxamed cabdiraxmaan khayre
ya
bal dhegeysta mar kale munaasabadda waxaa ka qayb galayay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle mudane maxamed cabdiraxmaan khayre usug hadda kusoo celinaa
u sheegaysa dhegeystayaasha waa u sheegaysa
waxaa kaaga daran lama inkiri karo ayadiyaa isku qoraysa inay qaladkii gashay wallaahi dadka kale dadka kale qiil bay haysteen oo waxay eedaynayeen maama sheeg waxaa dhahay usugaa kusoo cel ila dhago dhagaha dhegeystayaasha waa daaleen haweenkaas
waayahay fursamayaqaanku wuxuu leeyahay qaybihi dambaan maraynaa laakiin waxaa malaynayaa qodobkaasi inuusan Aha.
bixin Mm.
laakiin markii hore oo aad duubayo oo uu ahaa haye sidaasuusa qaladkaas horta is dhegeystayaasha ku maqan Ee, qof miyaa ka- kula joogo oo warkan markii aqrinaysa ama diyaarinaysa kula joogo mise adaa soo mashquulsanaayo telefoon baa kugu soo dhacay xaajigaa kusoo wacay waayahay een, bal waayahay qaladkii ugu dambeeyey ee, sideedaad buu wuxuu leeyahay waan hayaa ee, fursamayaqaanku bal aan
dhalinyarada axmed mayra makaran bal waayahay een, aamuso marka raalli ahaada wasiirka dhalinyarada axmed mayre makaran
maxamed mayra makaraan Yeah.
dhegeystayaasha aan ku- marka lagu celino ee, qaladkaas bal waayahay wasiirka dhalinyarada axmed mayre makaran
Ee, wasiirka dhalinyarada hera muxuu ahaa Ee, filsan wasiirka dhalinyarada dhalinyarada waa magaciisa ma garan kartaa oo hirshabelle
magaciisa ma ka saagata warkan maanta aqrinaysa ma xasuusaa ma xasuusta warkan gormay ahayd horta inuu qalad yahay horta ma xasuusanta mala socotano qalad yahay warkan eh, haddama yaa magaciisa aqaana kama horeysa marka hore inaa magaciisa hadda iisha magaciisa waay ayaada dagaasimaha wasaaradda ciyaaraha waxaa la yidhaha maxamed cali maxamed ee, gudoomiyaha gobolka ee, shabeellaha dhexe ayaa la yidhaha maxamed mayra makaraan marka qalad saas ku jira Eh, qaladkaas adaa iga qabta oo malaynaa dacaawabama gelin ba farsafiqaan qabtay farsafiqaanka idaacadda jooga maadaama anigu farsafiqaan aan Farsafiqaan qabnay habeenkaas maba joogin aan malaynaa gormay ahayd Bal, horta eh, qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka qalaadka ee wariyaasha ee, sanada laba kun iyo sagaal iyo toban laba kun iyo labaatan ayaan soo gaarnay markaan eh, waxaan soo gaarnay eh, maadaama farsafiqaanka idaacadda uu joogo eh, farsafiqaanka eh, aan usoo laabo doona
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka qaladaadka wariyaasha raadiyaha cadaada ayaan soo soo gaarnay ee sanadda laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan oo aan ugu dabaaldegayno sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay raadiyaha cadaado muujad f m-ka dherkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan ayaad dhegaystayaal si toosa nagala socotaan halka caalamkao dhan aad naga dhegaysanaysaan bartaan ku leena internetka ee www radio cadaada com sidoo kale websaydyada Hodmi- hobyo media com iyo galmudug online iyo waabarye ay dhegaystayaasha si toos ay nagala socdaan aalada facebookana waa face raalli ahaada Maya, maya, maya. Aalada- Eh, aalada aalada facebookana eh, maya laba kun iyo labaatan iyo kow buu kaydsan doonaa midkaan ama file maya maya maya waxaa waaye n Waya.
kowga iyo tataada kowga ka tahay.
Kowga ay tahay.
Waya. Een, laba kun iyo labaatan iyo kow soo saari doona haddii ilaahay na gaarsiiyo wahaya saaxiibayaal dhegaystayaal ee, facebooka iyo twitterka aad si toosa nooga dhegaysanaysaan oo nagala socotaan ee, ood naga baqlaysaan Een, kow eh, la soco inaan eh, du- eh, twitter la iska dhegaysan oo isla festiram lahayn een, waayahay barnaamijyada iyo wararka idaacadda la geliyaa dabcan twitterka oo aanu gelinaa ee, sidaasaan dad uga helaan dhegaystayaasha marka bal fursamayaqaanka markaan la soo gaaray een, waxaan siinayaa ee, filson oo barnaamijka la daadahaynaysa filson markaan bal gabagabadii barnaamijka la waxaana maraya dhuuntaa bay xanuunaysaba caawa intay qaateen ool wala qalad ayay keeneenba marka haye qof kale ma ka naxayo ogtahay waaya markaan farsamayaqaan farsaqaanka bal markaana een, waxa markaasi dhanka farsamada een waayahay een hashim farsamayaqaan iyo wariyuu isku yahay bal eh, ninka intaas qabanayay way qaladaadka dhacay oo dhan gacanta ku dhigayay bal miyaad is leedahay caawa qalad waa laga hayaa hashim n horta agaasimo sharmaako waa dhowahay sidoo kale eh, filson waa dhowahay dhammaan eh, dhegeystayaashana waa waan salaamayaa meel kasta oo joogaan iyo si kastoo nooga maqlaan radio cadaad oo sideed sideed dhibic shan Een, caawa waxaan dareemayaa in geesaha laiga hareersan yahay d- eh, wariyaasha oo dhan Haye.
malaha waa horta qalad ma filayo laakiin cabsi weynaan dareemayaa Maadaama maadaama aad farsamayaqaan tahay haddana eh, qalad laga hayo eh, ma- ma is- ma is xusuusta ma is- ma is ogtahay maya maya u maleema haddaa hadda igu koralifeen waxaan filaa inaa aarsi haddaada wadin waxaa waaye waa ka dhana xaggaas laakiin qalad weyn oo la sheegaa jira dabcan aan hadda laha soo qabtay ma ma ogeyn laakiin eh, waxaa jirtay oo dabcan magaalo ama wadan ka mid ah eh, africa inuu ahaan umaalinaya Eh.
haddaanan qaldanayn Eh.
oo qaabkii aad u akrisay ama warkaas u akrisay oo ahaa qaab aad meel cajiib.
kale aad ka dhigto oo meel kale ujeedisay sharmaako laftigaada waxaa la moodaa inaa hadda aarsudo maaragtaye waxaan u oo malaynayaa weer- weerna u dalbaya.
ashim waxaan u malaynayaa soomaalida waxay tiraa dafane horta isdahanaa jooga Ee.
marka baashu waa rag baa ku sugayay inta adag na sugaysay rag waa Bal- isku maqanya bal waa yahay farsamayaqaanka markaan farsamada waa laga bedela isagaa miiska saaran anisaan siinaya si ay, eh, ay noogu soo dugdo eh, keydka ka hayso farsamayaqaanka oo anisoo madaxa wararka oo iyaduna si gooniya u kaydisay qaladaadkii uu galay eh, farsamayaqaanka anisaan ku wareejinaya
sugidda iyo sirdoonka daqan
war muxuu yiri war muxuu yiri hay-adda nabad sugidda iyo sodonka daqiiq waa yahay bal anisa mar kale noogu celi hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka daqan waxaa horta ka horta dhacay.
codka codkeygu waaya Aye.
laakiin talow waa u maleemayo horta Waa- qaladka jira ma fahansanta qaladka waxa yahay qaladka waxa uu yahay ma fahansanta hadda may ha taqiiqdaa soo gelaya soo maa mise hay-adda Xogaa- sirdoon- xogaa ku waa celi, iska ku celi, fiiriday.
waa- waa aaminsan Waa- ba ku aye, celi.
waa kugu celi.
Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka daqan maasha allah xoogaa waxaad moodaa inuu inuu hakada damca haddana uu sii socdo damcay ma jiro ninka la yidhaha daqi ninka la yidhaha farsi maqaan ma maamul gaar baha ma hay-ad gaar aha ma dowlad gaar aha maxay t- magaca maxaa loo baxay En horta ma xasuusti kolley waa dhaarsantiin adinka dhan laakiin waa gartay kolley magac garimi aduu la baxda miyaa meel ku jaale maya maya maya inaan ku istaagaa laga yaabaa meeshaas annaga dhan noo bixiyey taqaaqda midhac
waa waa igu ciil baabaa caadi waaye waa yahay waa yahay eh, Anisa- Anisa- aad u weyn ah waa yahay eh, anisa waxay leedahay qalad kalan ka hayaa farsamayaqaanka bal anisaan mar kale ku wareejinaya hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa sheegtay in disha muqdisho muuse macalin mucaawiye
war maxaa dhacay maxaa dhacay muuse muqdisho waxbaa la isku daraya ulkaad mar kale aan ku celino hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa sheegtay in disha muqdisho muuse macalin mucaawiye
muqdisho eh, muuse macawiye hashi haye maya maya maya adinka caawa waxa waaye waa ku sidatiin mafahanteen Warxiise gaaraya, arsigiina shabab.
banaanka waaye qaladkan markuu dhacay mala socota muxuuse kaga dhaca maxaase diyaarinaysay Eh, war haben miyuu ahaa war subax miyuu ahaa war haben ma qaladkan maanta ka dhacay maxusuusata ah war habeen u ahaa saan jeclaa anisa oo madaxa wararka daba joogta farsamayaqaanka iyadoo laftigeeda kayday samaysatay Eh, maya marka- keedkan waxaa waaye keed show hadda laga dhab- laga dambeeyaa umaleeha markii la qeeliyaa lasoo habeeyaa umaleeha Ah, waa yahay Eh, anisa waxay leedahay anisa waxay leedahay qalad kalaan hayaa oo anu hayaa farsamayaqaanka ahna wariye ka tirsan raadiga cadaada qoraalkan ayaa intaasi ku daraya in xabsiga loo taxaabay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka
ayadii oo dhan maa la talaa- taxaababaa gebigeed waa howl kale hay-adana wasidaas imaada ayadna xarbiga waa la xiro xabsaba loo taxaba may horta kaas kaas waa jiraa kaas sax waaye qaladkaas Marka sax.
saxa.
kaas sax marka maalin miyuu ahaa habeen miyaase kaa qabtay een walaa anisa waa joogta ma fahamta maalin duurun ahaa warkaas Ah, qodobkaas ana aqraayay kaas waa aaminsan ahaa wallaahi qofba qof buu kuwa kale shakiya ku waxuu jiro raadinaya qofba qof buu sugayaa oo qalad buu waa la daba joogaa oo mid qofba qof uusan ilaalin beenaa gacanta ku haya aniso ilaa hadda afar bay soo bandhigtay waxay leedahay mid shanaad baan hayaa hashim haye.
maya u maleema u maleema jeebkeeda waay bal markaas.
waa yahay anisaan banaanan
dhinaca kale koonfur galbeed ayaa maanta magaalada baydhabo ee gobolka baay kusoo bandhigtay ciidamo loo diyaariyey ilaalinta xeebaha qaar webiyada maamulka koonfur mishinkaas waxaa ka dambeeyay xasan khasaaro sababtoo markii hore dhaa meeshaan qoraalkan waxbaa ku jiro marka xasan haddana gaara uu taba maleeya markaas
waxay tiri ninkaan isagaa qodobka aqriyey anigana waa ka kaydiyey tiri maya qodobka waa aqriyay laakiin xasana maaragtay aa igu dirqiyay soo maa
madaxa wararka joogto anigu eh, baaba inaan kugu dirqiyo anisa maadaama anu- anisa waxay leedahay qoraal qoran baa loo dhiibay hashim deetana qoraalkii halkaas ku aqriyey Eh, isagaana jeeb ka keensaday Eh, koonfur galbeed inay xeeb leedahay annaga kumaana darin iyo inay bad leedahay maya anis waxaa Eh, moodaa laftigeeda inaa xoogaa aarsi wado Aye.
adinka dhan adinka dhan xaggeedna marka Aye, waa yahay Eh, anisa waxay leedahay qaladkii lixaad Eh, qaladkii lixaad baan hayaa bay leedahay oo aan hashim ka haya haye ma aaminsan tahay hashim maya waa s- wixiina ka dareey waaya markaan Aye.
inaan fadhiga ka kaca waaye
Waa yahay.
kaca waaye Eh, anisaan u daynayna madaxa wararka waxaa sidoo kale la sheegay cabdicasiis siciid beereed inuu diyaarinayay ciidamo la wareegi doonaan magaalada warshiq ee gobolka shabeellada hoose
cabdicasiis waa- beered weli waa aan ku afar- aqaanin waa ma afar waa afar qalad meel wuxuu ka sheegay cabdicasiis siciid beereed oo wariye noo soo warrama inuu m- nin mas-uul oo ka dhigay warshiiq aa warshiiq oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan inuu shabeellaha hoose ku sheegay
n xasan iyo jile jaamac jile iyo sharmaaki iyo sidoo kale Filson.
filson iyo saabrin dhammaan wariyaasha waxaa moodaa inta aan ku maqnaa inaa ninkana aad N- sharmaakow waxaad moodaa f- dhammaantan wariyaasha dhan intaa ku maqnaa ina ayaguna igu maqnaayeen oo liga adeeganaya intaa soo adeeganaya marka waa u qabaa aan leeya caawa
caawa inta laga adeegana waa meel laga haystay oo ama qaladkan laga diyaarinayay ee, adiguna geesaa ku maqnay Ah, aad u weyn sababtoo ah dad badanaaba aniga kasoo shaqeyso oo agaasimaha kow ka yahay oo adiga laba ka tahay oo maarata dhammaan wariyaasha dhan waa gata saaxibada qalabada aad ka qabato hadda stuudiga ku sugan qalabkuu la yaabka badnaa oo saaxibada xataa agaasimaha aad ka qabato maxaa kula yaab badnaa horta qalad waa la galaa laakiin nin la yidhaha heebaaba igu daran oo waaba inkirtamaba codkiisii uu diidan yaha laakiin sharmaakana waa ka daran yaho waxaa waaye wuxuu yidhi waxaa lagu soo karantiilo yidhi covid covid nineteen aaraadi cadaa lagu soo karantiilo yidhi sidoo kale gabadhaan magaceeda la dhaho ayadana waxay tiri een, beledweynaha waxaa soo hormaray tiri madaxweyne inuu dukaan yahay inuu sadaqad yahay iyo inuu guri yahan kala saari waayo marka
waayahay n waayahay barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa n radyaha cadaado e, dhegaystayaal n oo aan weli ku guda jirnaa hashim mar kale aan kusoo noqon doonaa waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambean barnaamijkan ku guda jirnaa n wuxuu leeyahay hashim yare e, culays badan baa la isaaray maadaama anugu aan ahay e, farsamo yaqaankii qaladaadka dadkan aan ka qabtay anisana waxay leedahay ma jirte isaga laftigiisa qaladaadkiisaan kaydsanayay iyo qaladaadka uu galay E, dabcan bal haye maxaa isku difaacaysaa hashim yare Een, difaac waaba ka dhanaa oo dhegeystayaashaaba difaacayo sababtoo Aye.
intiinaas haddaan soo bandhigay Aye.
wax alla waxaad qaban karti waa qabeedi geed gaaban iyo geed dheer baa fuleedi
waaya waayahay e, wuxuu leeyahay e, hashim yare aniga gambar gaaban aad igu furaysateen laakiin isaga sanadka o dhan intuu daba joogo anisoo madaxa wararka daba joogta oo waxay leedahay hashim yare khaladkii uu galaba iyada guriga xitaa hadday joogta iyadaa dhegaysata dabeetana hadhow way ka dul- waxay ka baadhaa warka ama barnaamijka uu ku jiro marka waxaan leenahay sadke laba kun labaatan iyo kow iyo aan qaladaad kale lagaa soo qaban dhegeystayaal xasigiyo cushaaba caalamka wareega caawinaada bulshada buu ducaan yahay xasigiyo cushaaba cimriga
waa hagdhegeystayaal saaxiibayaal waxaa la soo gaaray guntiga gabagabadii barnaamijka qaladaadka wariyaasha rariyaha cadaado sanada laba kun toban iyo sagaal laba kun iyo labaatan oo si wada jir ah ay idinla socodsiinayeen
Een, sharmaake suuley iyo weliba filson muuse yuusuf waayahay intaan barnaamijkan mid lamida dhegeystayaal aan ku kulmi doono haddii allah ugu waddan raalli ka noqdo waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu iyo isma dhaafna dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan leenahay hambaliyo habeen wanaagsan habeenku ha idin wacnaada dhegeystayaal
ربك شفت جدري ربك شفت
Thank you.
sharka dhowrso sharka dhowrso sharabtii sharmag shidadiyo dhibka warabka shife shidadiyo dhibka warabka shife helele helele sharka dhowrso sharka dhowrso sharabtii sharmag shidadiyo